bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wاsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi waaalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd ilaahay baa subxaanahu wa tacaala mahad iskale inuu u kulmiyey makaankan barakaysan ee beytka ilaahay ah waxaan u mahadnaqaynaa culimmadii kelimada jeedisay ee muslimiinta xaadire ee yimid waaniyey ilaahay subxaanahu wa tacaala miisaankoodii xasanaadka u saaro maalinay maanta ka bahi badan yihiinna ha u bixiyo idinkuna wakhtigaad soo bixiseen allah subxaanahu wa tacala idinka ajirsiiyo markaynu u gudubno mawduucii laygu qoray ku saabsanaa axkaamta siyaamka wakhtigoo gaaban awgii waxaan isku dayaynaa inaan soo ururino inta tabartayada ah qodobka koowaad soom waxaa la yidhaahdo luqa ahaan waa alkafu walimsaak shay aad ka joogsato ama aada iska dayso ood iska mancdaa la yidhaahdaa kama qaala tacaala inii nadartu liraxmaani sawma ay samta amaa sharcigeennu ama culummada muslimiintu waxay ku magacaabeen soon waxaa la yidhaahdaa alimsaaku min alطacaami waاsharaabi wاlwiqaaci biniyati khaalisati lilahi subxaanahu wa tacaala fii jamiici الnahaar in raashiimada iyo cabitaanada iyo galmada iyo wixii soonka jabiyaa layska daayo maalinkoo dhan adoo oga galle ilaahay subxaanahu wa tacaala inaad ugu dhowaato uma atimu siyaama ila lleyl ee soomku qaybuu leeyahay qaybihiisaasi waa labo soon farad oo waajiba iyo soon sunnaa loo qaybiya inta waajibkaa waa saddex qaybood bisha ramadaan nagu soo aadan ilaahay subxaanahu wa tacaala hana gaadhsiiya khayrna hanagu dhammeeyo soonka laba labaadna waa soomulkafaaraat kafaaraadka soomka ka waajiba sidii ruuxi wax dilay ama maalin ramadaan galmooday soomulkafaaraad baa layadaa ama dihaarka iyo wixii lamida waxa ka dhasha soomulkafaaraad baa loo yaqaana soonka saddexaad ee waajibkaa soomka nadarka loo yaqaano weeye haddaad nadarto ilaahay inaad u soonto maalmo kooban ama biloba waa kugu waajibahaya qeybta labaad ee soonku leeyahay waa soon sunno oo tadawuc loo yaqaan asagu waa noocyo badan yahay lamana koobi karo xukunka soonka haddaynu u gudubno waa ruknu min arkaani iddiin diinteenna arkaanteeda qaybo ka mida weeye arkaanulkhamsaha aada u taqaanaan ilaahayna subxaanahu wa tacaala wuxuu ku waajibiyey biqowlihi tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaam kama kutiba cala aladiina min qablikum lacallakum tattaquun xadiidkii ibnu cumarna waa xusuusataane meel walba lagu maray bunya alislaamu calaa khamsin shahaadati an laa ilaaha ila allah wa ana muxamadan rasuulu اllah wa iqaami الsalaa wa iitaaءi الzaka wa sawmi ramadaana wa xaji اlbeyt muslimiintuna arrinkaasi waa ku ijmaaceen marka soonku waa waajib diini ah waana rukni min arkaani اddiin waana farad islaami ah oo loo baahan yahay si habsami ah in loo guto waxaynu u gudbaynaa qodobka afraad ee ah soonku muxuu ku sugnaadaa goormuusa inugu waajibahayaa bisha ramadaan soonkeedu wuxuu inagu waajibayaa markaynu aragno ama aan shacbaan soddonkeedii buuxinoon dhammaystiro imaa biru'yati hilaali ramadaan wa ima biikmaali shacbaana halaaiina yowma xadiidkii ibnu cumar baana macnaha ku yimid oo markaasi tilmaamaya in nabigu sala allahu caley wasalam ibn cumar wuxuu leeyahay maalin maalmaha ka mid ah oo bil ramadaan la naawilayay ayuu nabigu yidhi hala dondoono bishu hala firfiirsho dadkiibaa bishii meeshay ka dhalinaysay aada u eegay waa arki waayeen anaa isha la helayba waa arkay oo markaasi indhaha saaray kadib nabigaan u sheegay fa saama wa amara annaasa bisiyaamihi nabigu markaan u sheegay wuu soomay dadkina inay soomaan ayuu faray ibnu cumar keligii baana arkay bisha ayada ah xadiidka abi hurera asna macnaha ku yimid suumuu liru'yatihi wafturuu liru'yatihi fain hubiya calaykum faakmilu lciddata halaaiina ayaa ku yimid oo marka waxay ku waajibaysaa bisha ramadaan inaynu aragno axad muslimiinta ka mida oo lagu kalsoon yahay u arko ama laba ruux oo muslimiinta ka mida ay arkaan ama tirada ay dhammaystiro shacbaan saan usoo tirinayna ay soddonkeedu buuxsanto haddee maalinka xiga ramadaan buu noqonhayaa daabidka meesha ku jirana waxaa weeye in bishaasi ay sugnaatay in la arkay ama shacbaan ay dhammaystirantay meeshaa doonto joog mar allaale markuu soo gaara khabarka bisha ramadaan inay bilatay oo muslimiintu qaybo ka mid a arkeen dunida dacalladeeda iyo qaybaheeda kala duwan waxaa lagaa doonayaa inaad soonto waajib bayna noqonaysaa saasaana saxa khilaafaadka kale meesha ku jira masii tabar badno sheikhulislaam ibnu teymiya raxmat ullaahi tacaala caleyh qadiyadda wuxuu ka yidhahdaa waddaabitu ana madaara hada alamr clى اlbuluuqi liqowlihi sumuu liru'yatihi waaftiruu liru'yatihi fain guma calaykum faakmilu cidaa ثalaaثiin faakmiluu cidaةa shacbana waa riwaayo kale faman balagahu anahu ru'ya habata fii xaqihi min gayri taxdiidin bimasaafatin asla ayuu yidhaahdaa waxaynu u gudbaynaa markaynu garannay wuxuu soomka ku waajiba isuu ku sugnaada arkaanta soomka uu leeyahay iyo rukniyada uu ku dhisan yahay ee haddii lagaa waayo uusan camalkaasi ku asaxayni iyo rukniga diiniga ah laba rukni buu lagu soo ururiyaa arkaantiisu rukniga koobaad waa anniya saadiqa alkhaalisa inaad niyooto inaad maanta soonto bishanna aada soonto ilaahina subxaanahu wataala aad ugu dhowaanayso axad kalena aadan iska gadaynin wamaa umiruu ilaa liyacbudu allaha mukhlisiina lahu ddiina xunafaaa wayuqiimu salaa inama alacmaalu binniyaat wa inama likulli imri'in maa nawaa marka waxaa laga rabaa ruuxa muslimkaa habeenka uu rabo maalinkiisa inuu soomo inuu niyo ku seexdo niyada laga hadna waa aliraadatu walqasd doonid iyo niyeysi weeyaane hadda wax lagu dhawaaqahayo oo naweytu sawma qadin iyo la odhanaya ma uu jiro waa shay bannaani kaasi ma aha sunnana ma aha waxaa kugu filan inaad niyooto bacdu ahlicilmina waxayba gaadhsiiyeenba ruuxa muslimkaa een caado iyo mirasho iyo mirkacaan lahayn hadduu habeenkii soo kaco oo suxuurto intaasaba niyo ugu filan la-anno maxaa soo kicinaya wuxuu ruuxu saqda dhexe ama xilli dambe usoo kacay iyo nis dambe wuxuu doonayaa inuu suxuurto muxuu u suxuuraa inuu soomuu doonahayaa niyo intaasaa ugu filan haddiise maqribkaba lasii barya niyadaasi khayr weeye man lam yujmic isiyaama qabla alfajri falaa siyaama lana waa yimid rugniga labaad maalinka aad sooman tahay waa inaad laga afhaysto la iska ilaaliyo waxyaabaha soonka jabiya alimsaaku can ilmufatiraati min طuluuci اlfajri الthaani ilaa guruubi الshamsi min annahaar waagu markuu baryo oo ogta labaad ay dilaacda laga bilaabo ilaa ay cadceedu ka libdhayso ka dhacayso intaasi waa inaad ka afhaysato waxyaabaha soonka jabiya labadaa rugni buu leeyahay soonku waxaynu u gudbaynaa qodobka lixaad oo ku saabsan soonku yuu ku waajibaa oo yuu saaran yahay inuu soomo culummadu waxay ku gebagabeeyeen biladila saxiixa muslimka ruuxa soomaya waa inuu muslim yahay waa inuu baaliq yahay oo qaangaadh yahay ruux markuu qaangaadho soonka waajib buu ku noqonaya amaa carruurta weli aan baaluqin in lagu carabiyo inay sii soomaan dhaqan wanaagsan oo salafku yaqaaneen weeye in laga soo hadlayna waan filahaya qodobka saddexaad ruuxu waa inuu caafimaad qabo bad qabo saxiix yahay muslim baaliqa saxiix xufeeyow oo soonka awoodi karaoo soomi kara waa inuu muqiim yaho nagi yahay uusan musaafir ahayn muslim baaliqa caaqil oon majnuun ahayn oo markaa miirkii maanka aan lagaga jirin fayow oo marka aan xanuunsanayn muqiim musaafir aan ahayn gabdhaha muslimaadka waxaa loo raacinaya shardi ah waa inay daahir ka yihiin xaad iyo nifaas gabadhu marka waa inaan xaaido ahayn ama ay markaa dhigdhalmeed aysan qabin inaan majnuun iyo ruuxaan caql lahayn laga rabin iyo sabigaba xadiidkii waxaa tusahaya rufica alqalamu can halaatatin can ilnaa'imi xataa yastayqid وcan اlmajnuuni xatىa yafiiqa aw yacqil وcan الsabiyi xataa yaxtalim idan sabigu ilaa uu qaan gaadho qalamu takliif ma saaro waajibaadku ma ay saaro ee ruuxa majnuunkana hadde waxba lagama rabo ama mariidku man kana minkum mariiضa aw calىa safarin facidaة min ayaami أkr bu alla yihi subxaanaه wa tacaala musaafirkana waa aayaddu ka hadashay ruuxa xanuunsanayn soo ka awoodi karinna waa ka hadasha aayaddu amaa xaa-idada iyo gabadha nufasada ah xadiidka caa-isha u daliila kunaa nu'maru biqadaa'i sawmi walaa nu'maru biqadaa'i salaa xadiidkaas iyo ijmaacu lmuslimiin shuruudaas marka dhowrka ah oo ruuxu inuu muslim yahay baaliq yahay caaqil yahay negiyaho markaas uusan socotiya socdaal ku jirin uu fayow yahay gabadhuna daahir ay ka tahay xayd iyo nifaas arkaan mxuua dadka noocaasa ee shuruudda laga helay buu soonka ku waajibaa waxaynu wax ka tilmaamaynaa dad loo yaqaana ahlu ruksa oo iyagu markaasi iska afurahaya dadkaasi waxay u badan yihiin dad aan soonka awoodi karin gebi ahaanba dadkaasi kow waxaa ka ah ninka waayeelka odayga duqa ah ee marka aan xamili karin inuu soomo aan xamili karin fidyu iska bixinayaa fidyadaana waa mud mud baa lagu qiyaasaa mudkuna adu waa lix boqoloo garaam kiila raashin haddii la bixiyo yakfi waa ku filan yahay waxaa la mid a haweenayda waayeelka ah ama da-da ah en iyaduna soonka xamili karin way iska afuraysaa fidya aan laga bixinayaa waxaa la mid oo saddexeeya ruuxa xanuunsan xanuun uusan xamili karin soonka la xamili karin wa maca daalika aan laga wacaalqabin inuu ka kaco xanuunno aan laga kicinoo dilaa'a ayaa jira ruuxuna uusan la xamilaynin inuu soomo uusan awoodi karin marka almariid alladii laa yurjaa bur'uhu baa la mid ah ruuxa xanuunsan xanuun waxaa jira laga wacaalqaba inaad ka kacdo kaa waa la sugi oo markuu ilaahay ku caafiyo subxaanahu wa tacaala ayaad soo qadayn siday aayaddu tilmaantay laakiin xanuunnaha aan soo nalala xamili karin xaggana aan laga rajo qabin in laga kaco oo laga cifto kaasi asagu wuxuu la mid yahay waayeelada ayuu ku xugum yahay fidyaa laga bixinaya asaguna waxaa la mida xaamilada gabadha xaamilada ah ee markaa soonka xamili weyday ama ilmaha u baqday uurka ku jira ama lafaheedaba u xamili weyday iyaduna waxaa raajixa calaa khilaafin fi lmas'ala sida loo badan yahay waxaa weeye inay ku baab tahay dadka xanuunsan ay ku baab tahay baa loo badan yahay alimaam ibnu xasanna soon laguma laha fidyaan lagama rabo qadaan lagama rabo yidhaahdaa ibnu cabaas iyo ibnu cumar ayaa iyagu fatwoon jiray iyo jamaaca min ataabiciin gabadha xaamilada ee soonka xamili weyday ama lafeeda u xamili weydo ama ilmaha u baqdee fidyaa laga raba oo waayeelkaay ku xugun tahay ra'yigaasaynu hadda maraynaa durufo jiro awgood waxaa lamida gabadha murdacada ah ee ilmaha nuujinaysa iyaduna naaskeed ilmuhu dhaaryahayo hadday iyadna soonka xamili weydo ama ilmaha loo baqo ama iyadu lafeeda u xamili weydo fidya iyaduna bixinaysaa oo xaamiladay ku baab tahay xadiidka anas baa macnaha ku yimid alkacbi wadaca wadaca allahu shatra asalaati wasawma can ilmusaafiri wa can ilxubla walmurdici sawma xadiidkaa sunan ku yimid oo iyo axmedba oo saxiixa ayaa tusay iyo fatwa ibni cabaas wabni cumar iyo jamaca min ataabiciin waxaa kaloon u gudbaynaa dadka iyagu aan fidya laga rabin laakiin qadaha laga rabo dadkaas dadkii fidyaha laga rabay bay ahaayeen dadka qadaha laga rabo iyagu waa kooban yihiin waa musaafirka iyo mariidka musaafirka socotada ah asagu markuu haddee socodka uu ka baxo oo uu nagaado o usha uu dhigo oo gurigiisa iyo meeshuu ku socdo uu gaadho ayuu soo qadaynayaa faman kaana minkum mariidan aw calaa safarin fa ciddatu min ayaamin ukhar iyo mariidka xanuunsan laakiin xanuun laga wacaalqabo inuu ka kaco wey kii hore muxuu ahaa waa xanuun aan rajo lahayn soonna aan lala xamili karin buu ahaa midkani waxaa weeye isagu soonkii lalama xamili karo laakiin ruuxii waxaa laga wacaalqaba ilahay inuu caafiyo bil kadib ama laba bilood ama sanadba waa xanuun laga rajo qabo ruuxaas inuu ka cifto ka kaco ilaahay subxaanahu wa tacaala marda almuslimiin ha caafiya isaga awood leh labadaas iyagu marka soonkii waa soo qadaynayaan waxaynu u gudbaynaa qadiyad la xidhiidha safarka oo dadka qaarkood waxaa laga yaabaa inay intay waagu u baryo soomaan maalinka iyagoo jooga barqinkii ama duhurkiiba safar soo galay socdaalaan oy ambabaxaan marka ruuxii xalay niyooday inuu berri soomo waaguna soon ugu baryey safarna soo galay isaguna waa afurahayaa xadiidka anas baa macnaha ku yimid oo la weydiiyey anas baa maalin isagoo waayee la yidhi gaadiidkayga faraskayga ama gammaantayda ha lay heriyeyo ama ha lay diyaargareeyo markuu faraskii fuulay ayuu yihi biyaha la siiye raashin iyo caano waa la siiyey ragga ardadiisu waxay ogaayeen saxaabigu inuu soon ku waabariista oo uu soomanaa waxay dhaheen anasu maxaa isbedelay soo adiga soomanaa ma aha wuxuu uhi waa sunnatu nabiyina muxamadin sala allahu calayhi waaalih wasalam haddaanu soon haddaan socdaalna soo gala annagoo sooman inaan afuro ayuu xadiidkaas tirmidiba ku yimid waana xadiid saxiixa waxaana keenaya cumuumu qowlihi tacaala aw calaa safar safarka ama markaa bilow ama ku seexo ama ha kugu soo doriyo dhexda ha kaaga soo boodee marba haddaad musaafir noqoto xilliga aad musaafir noqotay inaad afurtad xaq u leedahay waxaa kaloon baraarujinaynaa oo in la baraarujiye mudan dadka qaarkood in badan waxay shiki ka keenaan bisha ramadaan inay labaatan iyo sagaal iska noqoto ayaa badan oo soddon sidii loo sugahayo ay labaatan iyo sagaal noqoto oo haddana la yidhahdo sanadka horemaa labaatan iyo sagaal soo soonnay kanama labaatan iyo sagaalba oo ka xigana uu noqdo kadibna dareen dadka qaarkood ay kiciyaan ama ay tilmaamaan in xoogow biyoboobnimo la qabo ama raashinka loo haliilayo ama soonka aan la danaynaynin ama nimankan wadaadaha ee ummadda hogaaminaya ay kharibahayaan wax badan baa laga yaaba dadka caamada inay iska dhaadhiciyaan laakiin arrinkaasi arrin weligiiba jiray buu ahaa oo xilliga subanuhu noolaa sala allahu calayh waali wasalam iyo saxaabaduba soonku wuxuu u badnaa in labaatan iyo sagaal uu noqdo cabdullahi bni mascuud waxaa ka sugan inuu odhan jiray lamaa sumna maca annabiyi sala allahu calayhi waaalih wasalam tiscan wa cishriina akharu mima sumna macahu halaatiin intii aan nabiga la soonnay labaatan iyo sagaal maalmood soon ah ayaa ka badnayd intaan soonnay soddon beri soonkaan nabiga la soonnay labaatan iyo sagaal buu u badnaabu soddonku waaba nagu yaraa marka dhaqan la yaqaano salafka iyo saxaabada iyo nebi maxamed ba yaqaaneen weeye ee xumaan iyo degdeg midna ma ahe wax ku xidhan weeye aragtida bisha ku xidhan weeye waxaan ku daraynaa sawmu yowmu shaki waxaa la yidhaahdo waxaa laga yaabaa dadka qaarkood inay hordhac sameeyaan oo bishii shacbaanon buuxsanin oo labaatan iyo sagaalba ah ay dhahaan maanta maanta maalinka soddonaad waxaa dhici karta in ramadaan kowgiisa uu yahay waxaa kaloo dhici karta in maalinka u dambeeya shacbaan uu yahay hadday sidaa tahay waa sii hordegahayaa intii maalin ramadaan ay dhaafi lahaa maalin shacbaana aan soomo dad saa yidhahdaa jirataana nabigu waa ka digay waana cambaarayay man saama alyowma aladii yushaku fiihi faqad casaa aba alqaasim ruuxu sooma maalinka lagu shakisan yahay ma soom baa mise ma aha lagu shakisan yahay ruuxa sooma shacbaan baa loo jeedaa ninkaas ilaahay waa caasiyey camaar ibnu yaasir baa xadiidka iskale oo nabiga ka tabin jiray ma aha ta dambe laga hadlayo shacbaan ramadaan iyo shawaal maalinka udhexeeya ma aha shawaal iyo shacbaan shawaal iyo ramadaan maalinka udhexeeya waynu soomaynaa ilaa aan hubsanno ramadaan soddonkiisa inuu buuxsamay ama la arko bishii shawaal ama soonfureed waynu wadaynaa soonka ta laga hadlayo waa maalinka shacbaan u dambaysa noqon kartana ramadaan maalinka u horeysa waxaanoo gudbaynaa waxyaabaha ruuxa saa'imka ee muslimkaa u bannaan ee uu la iman kareen dhib lahayn dadka qaarkiina laga yaabo inay dhibsadaan waxaa ka mid ah aliqtisaalu tacabudan qabaysyaha waajibka ama sunnadaa waa lala iman karaa adoo sooman waad ka maydhan kartaa waad qabaysan kartaa matalan in janaaba laga qabaystoo kale taana waxay ku iman kartaa xalay baa janaaba aad gashay kadibna adoon weli ka maydhanin oon ka qabaysanin ayuu waaga kugu bariyey salaaddii fajar ayaa dilaacday marka in la qabaysto bacda ma ay waagu bariyey ama fajarka u dilaacay wax dhiba ma laha bal waa waajib jumcada qabayskeeda ka mida loo qabaysto waa la qabaysanaya waxaa ka mid a oo bannaan oon dhib lahayn in ruuxu isnadnadaafin isnadiifin iyo isqaboojin iyo tabarud uu qabaysto waad kullaan kartaa haraad iyo oon baa ku qaban kara xoogow isqaboojinaad u baahan kartaa wax dhiba ma laha waxaan dhib lahaynoo bannaan ruuxu inuu madaxiisa biyo ku shubo matalan haddaad kullaato kale matalan ama aada xoogow kullaato inaad madaxa biyo ku shubato dhib ma laha nebi maxamed bay ka sugan tahay sala allahu calayhi waaalih wasalam isagoo sooman nabigu aada u haraaday kadibna saxaaba madaxa biyo kaga shuba madax u qaboojiyey waxyaabaha aan dhibka lahayn ee la dhibsado waxaa ka mid a luqluqashada almadmada ruux inuu luqluqdo wax dhiba ma laha in la istinshaaqsado marka la weysisanayo sanka biyo lagu jiido dhib ma laha laakiin nabigu wuxuu ka digay in lagu xeeldheeraado xadiidkii laqiid ibnu sabira wabaaliq fi listinshaaqi ila an takuuna saa'ima ayuu nabigu yidhi sala allahu calayhi waaalih wasalam eedna marka wax dhiba ma laha in la luqluqdo ama la sandaarsado xilliga weysada waa shay sunnaa waa lala iman xilli kastoo weysato ama bacda alcasr ha noqoto ama bacda alfajr ha noqotee lakala qaadi maayo waad la imanaysaa haddayse biyuhu kugu sibqadaan oy kugu fakadaan wadaadduhu waa isku khilaafeenoo culummo waxay leeyihiin ruuxii ku xaldheeraaday luqluqashadii ama sandaarsigii kadibna biyo ay ku fakadeen oy ku sibqadeen soonkiisu waa bure oo waa jabay leeyihiin wadaadana shay ma'duun oo sharcigu fasaxay weeye waxaana wax loo qastay ma aha addoonkuna looma haystay leeyihiin wahada huwa araajix min xayu daliil inaan soonkaa jabaynin baa xoog badan oo markaasi sax ah waxyaabaha bannaan waxaa ka mid a indhakuulashada in la iska indhakuusho waa bannaan tahay ruuxa sooman ee muslimka waa indhakuulan karaa haddii la doonaba dhacaankii ama muxuu ahaye shaygii lagu indhakuushay carabka baa laga daray ama dhabxaragaba ha kusoo daato ha kusoo dhaco waxyaabahan dhibkale waxaa ka mid a waxyaabaha isha lagu dhibciyo daawooyinka iyo garoojooyinka indhaha lagu dhibciyo ee isha gala iyaguna dhib ma laha laakiin ruuxa muslimka ah haddii dhacaan isha lagu dhibciyo uu ka dareema afka inuu iska tufon baa laga rabaa ama uu iska iska saydo waxyaabahan dhib kale waxaa ka mid a qublada waxaa loo yaqaan dhunkashada ama ruuxa muslimkaa inuu xaaskiisa dhunkado ama gabadhu ninkeeda dhunkato wax culaysa ma laha soonkiina jabin mahayo waxaa ka mid ah mubaasharada waxaa loo yaqaan ama baashaalka aan galma ay aan gaadhsiisanayn isaguna ruuxii naftiisa hanan kara ee marka aan talax tagaynin asna waa u bannaan tahay dhibna ma laha waxyaabahan soonka jabinayna waxaa ka mid a duridda ruuxa in la duro ruux xanuunsano irbad qaadan irbad u socotay haddii cajarada ama bowdiha ama gacmaha ama meel kaleba laga duro dhib ma laha irbadda ayada ee daawada ah soon ma jebiso dhibna ma keento haddaysan ahayn faleenba nafaqayna oo ruuxa lagu nafaqaynayo leannu faleenbada nafaqada ah waxay keenaysaa wixii raashin uu keenayay jidhka awood bay gelinaysaa oonkii haraadkii baahidii tabartii waxay ka qabanaysaa marka wixii raashin looga cararay ayaa ku jira faleenbada nafaqada ama daawada kale ee quudinta ah laakiin wixii daawo kale ah ama durid kale ah wax dhiba ma laha waxaynu ka hadlay kanyan lalaqaya ma ah waa irbad la qaadanayo oo jidhka laga qaadanayo baynu ka hadlaynaa waxaan dhib lahayn xijaamada in la istoobo ama la isdalaandalo labadaba dhib ma laha iyaguna axaadiidka ku yimidna waxaa loo badan yahay inay mansuukho tahay baa loo badan yahay waxaan kaloon dhib lahayn waxyaabaha dadka muslimiinta aysan iska ilaalin karin aan la iska dhowri karinna dhib ma laho soonka ma jabiyaan sida candhuuftoo la laqo haddii ruuxa afkiisii aad maanta candhuuftu tufo dhamxaraggaabaa qalalaya carabkaaba ingegaya isagoo dhan baa rafaadaya sharcigu marka dadka soonka ku cusub yahay dhallinyarada iyo dadka soombaradka maalmaha ugu horreysa dhamxragga ingego waa rafaadaan leanna waxaa lagu yidhi soonkaa ku jabahaya soonka kuma jabaya laakiin candhuuftu ama waxyaabahaas dhacaanka dhib ma laha fuqada qaarkood baa xaakada weyn ee gudaha ka go-da taas ka niqaasho waxay ninkii asagu middaa dhunjiye laqa soonka waa ka jabaya raashiin buu laqa yidhaahdee waxaa waajibkaa inuu iska tufo laakiin xaakiya xaaka la-aanba ruux xaaka laqayaaban jirin wax soon jabinaysa ma aha sida raajixa ah waxaa ka mid a habaaska iyo boodhka ama raashiinka budada ee duula sanka hadduu kaa galo afka galo wixii haddaad dareentana waad iska tufiya haddii kale loo bixi maayo habaaska iyo boodhka iyo budooyinka iyo waxyaabaha noocaasa culays ma laha waxaa ka mid a in la rumaydo rumay qoyan ama mid ingegan oo qallalan intuba lagu rumaydo iyaduna dhib ma laho bal mina sunna wey in la rumaydo alimaam albukhaarina waa u baabaystaa kitaabkii saxiixa ah in la subkado ama la saliidaysto ama kareem la ismariyo adoo sooman ayadna culays ma laha waxaa ka mid a raashiinka in la dhadhamiyo gabdhaha muslimaadka afurka karinay waxaa laga yaay mararka qaarkood inay kuaan ii dhadhami bal ma bislaada bal ii fiir ayagaa fiirin kara culaysa ma laha wadaadaha ayaan lagu lugayna ii fiiraya i dhadhami hawsha ayada ah dawqu tacaam wixii raashinkii dhadhamisay iska tuf laakiin dhadhamintaasi dhib ma laha waxaanu u gudbaynaa waxyaabaha soonka jabiya ee si toosa u jabiya inahaasi waa inaha u muhiimsan ee ayagu aan culays keenaynin waxaa lagu dari karaa inaha aan culays keenaynin dadka qaarkood ee asmada qaba ama neefta qaba baashan afka iskaga buufiyaan ay adna soonka ma jabiso ruuxa haddii gows laga qabto ilig laga saaro ama gows laga saaro wax dhiba ma laha ama la buuxsho ama qayb laga gooyo gowsaha in la buuxsho ama la daaweyo ama la saaro ayaguna soonka ma jabiyaan haddii ruuxu jaraaxa tabiya uu galo la abreeshimo culays ma keenayo haddii exray ama waxyaabahan raajada loo yaqaanee gudaha la geeyey ruuxa afka intii laga geliya caloosha lagu soo sawiro ayaguna soonka jebin mahayaan haddaan dhacaan iyo wax dareero ah aan joofkaadii calooshada lagu shubaynin oo birtaa dhuuban iyo fiiladaa la gelinaya calooshada basa ay tahay wax dhiba malaha gabdhaha muslimaadka dhakhaatiirta taga ee muxuu ahaye waxyaabaha lagu sameeyo xubinkooda taranka ayaguna ma keeno soonka ma jabiyo haddii matalan gudaha la sawiro ama muxuu ahaayey samboosto la siiyo ama dhakhtarku u wiisiteeyo wax culaysa maloo soonkii ku jabi mahayo waxyaabaha soonka jabiya waa un wax raashiin la macno ah ama faleenba ruux nafaqayso ah ama galmo ah waxyaabahaasa soonka jabiya marka aad uun halaiskaga dadaalo insha allahu tacala waxaanoo gudbaynaa waxyaabaha si toosa soonka u jabiya ee culummadu isku raaceen ama daliilka tooska a leh mufadiraadku waa kooban yihiin waa yaryihiin ilaa shan qodob baa lagu soo ururiyaa cunitaan iyo cabitaan raashiin ama cabitaan soonka waa jabiyaa oo qur-aanku meelo badan baa lagu cadeeyay wakuluu washrabuu xataa yatabayan lakum alkhayط اlabyadu min alkhayط اlaswadi min alfajri uma atimu siyaama ilى اlleyl idan habeenku unbuu raashiinku iyo cabitaanku iyo calafku fasaxan yahay maalin haddii la gaadho oogtu ay dilaacdo howlahaasi xaaraan bay noqonayaan mana banaano waynu soo tilmaanay in irbadaha ama faleebooyinka nafaqeeya jidhka ama quudiya ruuxa ay ku xugum yihiin cabitaanka iyo cunitaanka ayagu marka raashiinkaasi iyo cabitaankaas iyo irbadahaynu soo sheegnay soonka jebinaya waxay soonka jebinayaan marka si ulakaca amaama kas ah loo sameeyo haddii nisyaan iyo halmaan ama khata uu yimaado soonka jebin mahayaan laysa calaykum junaaxun fima akhta'tum bih walaakin ma tacamadat quluubukum ina allaha tajaawaza liummati alkhata'a waannisyaan umastukrihuu calayh qodobka saddexaad ee soonka jabiya waa alqayu camdan in layska matajiyo kas ruux iskaga matajiya gacanta mxuu ahaay afka geliya ama intuu tifca usa qaata iska matajiya ama shay uu garanayo oo lagu yeeqsado lagu laboodo kas afka u geliya ama eego asagoo sabab ee mubaashira leh ee matagiisa ku leh asna soonkiisa waajabaya man daracahu lqay wa huwa saa'imun falaa qadaa calayh waman istaqa'a falyaqdi xadiidkii ahaabaa ku yimid ninkuu matagu soo dhaafo asagoo sooman soonkiisii ma jabin ruuxi laakiin asagu kas kaga matajiya soonkiisi waa buray qodobka afraad iyo shanaadba waa xaydka iyo nifaaska gabadha muslimadayda maantao dhan soo soomanayd aakhir laxda daqiiqadii u dambeysay maalinkii u dambeysay hadday uu dhiigki ka yimaado ama ay dhasho soonkeedii waa jabahaya marka waxaa qodobka u dambeeya raaca waa aljimaac marka alaklu washaraab alqay alxayd wanifaas iyo alwiqaac toddobadaa qodob ama lixdaa qodob ayaa lagu ururiyaa galmada soonka waa jabisaa wixii aan galma ka ahayn soon ma jabiyo waxyaabaa istinaha loo yaqaan dadka gacanta biyahaas kaga keena iyo hadday haweenku gacantooda isticmaalaan iyo waxyaabaha noocaasa ee soonka ma jabiyo sida raajixa ah wadaaduhaas ku khilaafeen ma bannaanta mise ma bannaano culamo badankeedna ha taxriimiyeen laakiin waxaynu ka hadlayna soonkii ma jabahayaa weeye waxaan galmo toosa ka ahayn soon ma jabiyo ama matag kas la yskaga keenay ama xayd iyo nifaas ama cunitaan iyo cabitaan si ula kaca loola yimid waxaa ku gabagabaynaynaa insha allahu tacaala axkaamta soomkeen ururina inta tabartayada ah ruuxii isagoo moodaya waagu inuu dhiman yahay raashin cuna ama galmooda iyo wixii la halmaala ama isagoo moodaya inay maalinkii qoraxdu ay dhacday oo ramadaankii la afuray oo markaas maqhrib la gaadhay sidaa wax ku cunoo ku afura kadibna ay caddaato waagii inuu mar horeba baryay ama qoraxda weli aysan dhicin maxaa tale ah sida raajixa ruuxa soomkiisii buri mahayo qadaan lagama rabo fidyaan lagama rabo soomkii waa saxiix xadiidka asmaa bint abi bakr sidiiq radi allahu tacaala canha oo fii saxiix bukhaari wagayrihi ku yimid baa caddaynaya iyo cumuumu qowlihi tacaala laysa calaykum janaaxun fima akhtatum bih walaakin ma tacamadat quluubukum iyo xadiidka ina allaha tajaawaza liummati alkhata waannisyaan wama stukruu calayh idan ruuxii asagoo moodaya qoraxdu inay dhacday saa ku afura kadibna ay caddaato qoraxdu wali inay joogto bannaanka taal ama asagoo moodaya habeenku inuu dhiman yahay iska suxuurta ama raashin cuna kadibna ay caddaato in maalinkii waagi bariyey dadkaasi iyagu aan hawsha u qasdin wax dembi ama saaro soonkiina ka jabi mahayo inaasaan ku gabagabayn laha ilahi subxaana wa tacala waxaan ka baryaya wixii khayraanu sheegnay inuu idinka anfaco wixii shalaynu sheegnay ilahi idinka badbaadi anigana ii dhaafo هذا بالله توفيق
kelimadii uu jira ilaah umada afo-aysna miisaanka xasanaadkiisa allah u saaro waxaan gudagalaynaa su-aalihii oo aad u fara badan su-aalaha farabadnidooda kasoo koow waskooda mawduuc moostali inta ugu badan mawaadiic khaas ah ayay ka hadlayaan oo isu dhowdhow qaar badan oo kamid ah waa duco wixii duco ah hal mar baanu gabagabeynaynaa wixii isku mawduuc maxaan ku idhahdaa ay saas oo kale ah waan isku xidhnay marka waxaan gudagalaynay kuwa soonka ku saabsan insha allah marka hala raali ahaabo dadkaysa oran maxaa su-aalaheeda loo sheegi waayo lacala su-aaluhu waa isku wada mid monsteri waa isku wada mid marka wixii isugu waan saacnayna insha allah bismillah su-aasha ugu horeysa sheekana waxay ku saabsan tahay soonka soonkii hore gabadha waxay leedahay soonkii hore waxaan ahaa umul waxaa laygu leeyahay toddoba beri oo intii hore ah soonkana wuu soo galay labada soon marka kii hore iyadoo lagu leeyahay waan weli soomin kan ma u soomi karaa sida waajibkeeda waa u soomi karaa wadacsa ma raacin karaa ma dhihi karaa wadacii ma u gudan karaa waajibkii oo maiga gudaya
bismi illaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi waaalih wasaxbi ajmaciin amaa bacd gabadha muslimada ah ee soonka horena muxuu ahaayey umusha ahayd waynu eegeynaa arrinkeedaa la fiirinayaa ruuxa muslimkaana isaga aamin lagu aaminayaa diinkiisa iyo xaaladiisa gabadhu ayadoo soomi kartay hadday iska afurtay oo soonkii xamili kartay iska afurtay qadaa laga raba haddiise laakiin umulimadkeeda iyo tabardaradeeda ay la soomi weyday soonkii hore maalmihii ka tagoo fidya unbay bixin oo raashiinah hal kiilo raashiin ah hadday shan maalmood ahaayeen hadday toddoba ahaayeen hadday toban ahaayeen toban kiilo raashiin ay bixinaysaa soonkan hadda joogana insha allahu tacaala hadday awooddo way soomi hadday xaamilo tahay ama haddana umushayna xukumkaa unbay qaadan ruuxii muslimka ahaa gabadhi muslimadda ahayd ee xaamilada ahayd ama ilmaha nuujinaysa umushay soonkii hadday xamili karto ha soonto haddaysan xamili karin fidya laga rabaa waynu soo sheegnay ila tahay gabadhuna hadday kelimadu dhegaysan lahayd inay su-aashaana weydiiseen baa laga yaabaa hada bilahi towfiiq
su-aasha xigta waxay tahay haweenayda xaamilo ahayd may cafo gabadh baa xayshay inta ka horeysa afurkii waxyar ka hor daqiiqado ka hor kadibna biyiheedii bay iska cabtay oo daqiiqado ka hor soonkii ka jabay marka maalintaasi miyay u jirtaa mise waxaa la dhihi karaa way soo odhanaysa
su-aasha ka gudub jawaabteedu muxaadaraday ku jirta ila tahay laga gudba taas
qofkii soomi jiray maalmaha ayaamulbeydka loo yaqaano ah saddex iyo tobanka iyo afar iyo tobanka iyo shan iyo tobanka bilaha bisha cadada ah haddii uu fasax noqdo waxaan filayaa aqlaha macruuf hadduu noqdo ma soo gudayaa sookaas lagu yeelaya
bismi illaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi waaalih wasaxbi ajmaciin amaa bacd soonka sunnada ah noocu doonim ha noqdee in lasoo qadeeyo waa sunno wayna bannaan tahay nabiguna waa yeeli jiray ee ummahaatulmu'miniinna waa yeeli jireen nabiguna sal ly slam bacdu saxaabiyad waa faray waajibsa ma aha ruuxii soon sunna a soomi jiray ayaamulbiidka maalinka carafo isniintiiyo khamiista ruuxii soomi jiray ay dhaafeen waa soo qadayn karaa in lasoo qadayna waa sunno inuu iska daayana ruuxu waa awoodaa oo waa faruhu ka qaadi karaa labada xugunba waa leeyahay ruuxa muslimka laakiin waxaa u khayr badan caadadii wanaagsanayd ee uu lahaa inuusan ka tagin oo uu soo qadeeyo wabilaahi towfiiq wayaakum su-aasha xigta waxay tahay haweenayda waxay leedahay haddii aan
xayaakum allah
codkartumadooda
codka meel maqlaaba kuwadaad
su-aashan waxay tahay ilmahayga haddii aan caayo ama aan habaano anigoo sooman maxaa iga soo gaaraya maxaase ila gudboon
bismi illaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi waaalih wasaxbi ajmaciin amaa bacd marka koobaad waxaan ku talin lahayn ilaahay subxaana wa tacaala hadna cafiye in dadka muslimaadka ah iyo gabdhaha iyo ragguba iska ilaaliyaan habaarku ma fiicno shay wanaagsan ma aha laasiyamaa waalidka habaarkiisu waa ka daranya waxyaabaha kale oo nabigu dacwatulwaalid inay mustajaabo tahay buu sheegay musaafirka iyo waalidka iyo madluumka iyo boqorka caadilka ah afartaas nabigu dacwada inaan la radinaynin buu sheegay xataa waalidka gaalba ha noqdee haddii uu habaartamo hawshiisu waa adag tahay marka waalidku yuusan habaartamin ilmihiisa ha iska canaanto ha dharbaaxo ha garaaco canaantaasaa ku filan laakiin habaarku ma wanaagsan habaarka la yska daayo haddii wuxuu habaar yahay oo ilmuhu kaa kasbaday waalidku cuurdaar yaashaa laga yaaba laakiin waxaynu ka digaynaa in habaarka la yareeyo nabigu ummaddu kala hadlay naftiinna iyo awlaadiinna iyo xoolihiinaba habaarinama nab sal l slm waxaa laga yaabaa saacatu lijaaba inaad la kulantaan habaarkana la aqbalo hadhowna ilmihii dhibkiisa adgu kugu soo noqda haddii adaa gacantaad isku gowracay ruux adugu isdilay inbaad noqonaysaa ilmihii adaa kharibay adaa habaaray adaa la helay haddii hadhowna aduunbuu ku eersanhayaa aduuna ku mudanhayaa adaa ku rafaadi odaygu inuusan ku rafaadin baaba laga yaaba oo hooyadu ay ku rafaado hawshaas dumarku muslimaadka adaas kaga ilaaliyeen wixii intaa dheere marka aflagaado kale ama cay ah iyadu waa dembi dembi weeye ma bannaano ilmahada ma caayi kartid ruux kaloo muslima lama caayi karo xadgudub weeye mana la ogolo waa haddii ilmuhu uusan gelin dembi lagu caayo marbay cayadu aflagaadadu tacsiir noqotaa iyo gargaarsi iyo muxuu ahay ceeldhicin ay noqotaa markaasi waa yartahay waana iska naadir cayada noocaasa gabadha muslimaad ee saa'imadda ha iska ilaaliso ilahna uga toobad keento aflagaadada iyo cayada iyo habaarkana ha la yareeyo ilahna laga boqo adaa bilahi towfiiq
waa laba su-aal oo kala saacinaya su-aasha koowaad waxay leedahay sheeku anigoo sooma lix saac habeenimo lix saac haddii aan diyaaro raaco oo aan waddan kala tago cafwan anigoo sooman haddaan diyaarad raaco lix saac anigoo sooman haddaan diyaarad raaco maalinimo oo aan wad maalinimo dabcan oon waddan kala tago laga afran yahay dadkii aan u tagay mala afrin karaa waa su-aasha koowaad tan labaad anigoo ictikaaf ku jira ma bixi karaa oo dan aan leeyahay ma u bixi karaa
bismi illaahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi waaalihi wasaxbi ajmaciin ruuxii muslimkaa ee isagoo sooman maalinkii socdaalay ee inuu iska afuuro u banaanaydba mar inuu iska afuuro ayaa u banaanayd oo anagii soo maray kelimada dhexdeeda kusoo tilmaanay ruuxii muslimkaa ee soon ku waabariistay haddii maalinku uu socdaalo inuu iska afuri karo saana ay sunnadu tahay hadduu asagu marka qaato wa an tasuumuu khayrun lakum oo uu xamili karo soonkiina wato dad muslimiina ay diyaaradda u geyso afuray soonkiisii buu xajisanaya afuri maayo soonkiisi waa wadahaya markay cidcaadda u dhacdo qiyaastiisii ayuu ku afurhayaa sidaasuu hawsha ay noqonaysaa su-aasha qeybta dambe waa laqay ictikaafka ruuxa muslimka ah ee ictikaafsan dan daruuri ah oo matalan suuli iyo musqul u aadahaya oo kale ah iyo alaab bannaanka ka taalo uu soo qaadanhaya ah waxaan ka ayn ooma bixi karo meele istaag iyo bariidin iyo muxuu ah meel soo booqasho iyo ruux xanuunsan soo booqashadii intuba ma bannaano mar haddaad muctakif tahay caa-isho markay soo dana gudanaysay musqushay suuliga soo aado ayay ruuxa xanuunsanee guriga jiifa iyadoon istaagin bay dhihi jirta see yahay xalay muxuu ku barya muxuu qabaa iyadoon weli aan istaagin oo socoto oo socodka wadata waxayna diidan tahay in ictikaafkii dhaawac ka gaadho ama uu ka buro xaajatul insaan oo loo jeeda suuliga wixii la halmaana ama raashiin aan laga maarmaniyo cuntayn iyo soo qadayn oo kale oo lagugu keeni waayo masjid gudihiisa arrimaha unbaa loo bixi karaa ictikaafku waa camal islaami oo adag weeye shuruudiisa waa in la ilaaliyo hada bilahi towfiiq
su-aashan xita qofka wuxuu leeyahay sheekhu nadar ayaan galay waqtigii nadarka aan galay laba jeer saddex jeer maalin gudi nadarkii maxaa igu waajiba waxbaa bixiyaa mise nadarkii maxaa ka yara
bismi illaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah waaalih wasaxbi ajmaciin nadarku waa noocyo badan yahay gabadha muslimaddu maysan soo faahfaahinin nooca nadarkeedu ahaa ma nadarun muqaabaluu ahaa oo ilaahay wadaad saa ii yeesho ood hebel ii caafido ama baadida iga maqan aada ii soo celiso ama mashruucan aan wada ee wanaagsan aad igu guulayso ilaah waxaad igu leedahay inaan kuu soomo ama aan kuu salaado ama aan sadaqaad bixiyo nadarulmuqaabala loo yaqaanaa nadarna waa iska nadaru taaca oo adaa waxaad nafsadaad rabtaa inaad carbido ood markaa rabaayayso ood markaas la dagaalanto kadibna waxaad leedahay ilaahay wuxuu igu leeyay subxaanahu wa tacaala shukran lahu wa taacatan lahu inaan boqol maalmood soomo inaan soddon soomo kaa nadaru taaca la yihahdaa nadaru lajaaj baa jiro isagoo nooc kale ah nadarka noociisa lama cadaynin laakiin nadar kasta oo ruuxu uu oofin waayo ama uu la iman waayo uu kari waayo wuxuu isu bedelahayaa kafaaratu yamiin dhaar buu isu bedelahayaa kafaaratu nadri kafaaratu yamiin marka ruuxii nadarka xamili waayey ama oofin waayey ee dhowrka hor jabiyey haddana aan la iman karin waxaan ka rabnaa inuu markaasi ruux muslima uu xoreeyo raqaba hadduu heli karin waa in uu masaakiin tobana uu qoodiyo itcaamu casharati masaakiin baan ka rabnaa ama uu arad baxsho ama intaaba hadduu xamili waayo saddex maalmood ha soomo siyaamu talaata ayaam saddex beri inuu soomo ama toban miskiin qoodiya ama arad baxsho ayaa laga doonayaa waa haddii nadarkii la xamili waayey haddii laakiin ruuxii muslimka sharadki ilaahay uu u galay uu la iman karo ha la yimaado adaa bilahi towfiiq wayaak baarak allah fiik
su-aashani waxay tahay qofba wuxuu leeyahay sheekana qofaan haysan xoola xalaala uu ku soomo ee uu la noolyahay qaraabadiisa xoolaha ay haystaan awey xoola sigaar ka soo jeeda dadkaasi qaraabadan la noolaa xoolaha sigaarka ka soo jeeda ku tacaamula ma la noolaan karaa inuu ku afuri karaa ma kusoo karaa
bismi illaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi waaalih wasaxbi ajmaciin amaa bacd su-aashaas jawaabteedu ruuxa muslimka ah raashiin iyo calaf uu hubo xalaalnimadkiisa ha ku afurahaan ku suxuurto muslimiinta kale ee qaraabada ah ama dadka kale ee muslimiinta inuu la afuri karo hasku dayo oo soonkiisa ha ilaashado oo maalinka ramadaan iyo keyrkeedba dibnihiisa inuusan dhaafin calooshiisana ay uusan gaadhin waxaan xalaal ahayn ama uusan hubin ha ku dadaalo hasku da hawsha hasku dayo haddiise uu waayo wax kale axad soo dhoweeyey muslim kaloo u gacan hadse uu waayo qolyaha sigaarleyda haskala afura ha la suxurto dembiga ayaguu saaran yahay ayagana ha u sheego intuu wax u sheegi kara ha waaniyo waxbana asaguma saaro wx intaa ka dambeeya ado bilahi towfiiq
waxay tahay waa wixii waalidka ku saabsan waalidku rag ha noqdo ama dumar ha noqdo wixii waalidka ku saabsan oo dhan waa lisraacinay waa waalidka waayeelkee aan karin malaha sheekuna uu ka jawaabay su-aasha casharkay ku jirtay laakiin waalidin ku celinaya dhib male maadaama ay soo noqotay marka waalidkay oo waayeel ah awoodi karin inuu soomo jecelna inuu isagu soonkaasi xoogsado ama uu rabo inuu xoog ku soomo ama isku qasbaya marka waalidkaas oo kale fidyada laga bixiyo ama maxaa marka sheeko diintu ay ku talinaysaa oo waalidka noocaas baa laga sameynaya ragga dumar loo doonaa
bismi illaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi wa aalihi wasaxbihi ajmaciin amaa bacd su-aashaas jawaabteedu iyadoo kooban bay soo hormartay kelimada gudaheeda haddiise lagu cesho ruuxa waayeelka ah rag iyo dumarba iyo gabadha muslimadda xaamilada ah ee soonka xamili karin iyo gabadha nuujinaysa iyo ruuxa xanuunsan xanuun aan laga wacaal qabin inuu ka kaco shantaa ruux waynu soo sheegnay inay fidyo bixinayaan oon soon laga rabin qadana aan lagu lahayn soonna laguma laho qadana laguma waxaa lagu leeyahay maalinka xurmadiisi inay bixiyaan oo ah raashiin hal kiilo ah inay bixiyaan oo raashiin ruux muslima oo miskiina ay siiyaan baa laga rabaa waayeelku hadduu asagu istahabiibo ama isxilqaamo yidhah soonka waa soomaya isdhibo hala daayo yaan laga hor istaagin haddayse u muuqato inuu ku rafaadayo oo dhaawac ka soo gaadhayo ama xanuun ku kordhayo waa laga joojin haddiise laakiin baahi mooyeen wax kale uusan ka soo gaadhaynin oo asaguna jecel yahay inuu soomo ummadda raaco ha loo daaya khayrka inaan laga hor istaagin carruurta yararka ah een soomi karin baaba sharciguna faray in soonka lagu carbiyo oo la amro oo markay baahi qabato iyo caano u baahan la mashquuliyo oo waxay ku ciyaaraan loo dhiibo marka waayeelkii asagu tabardaro uun soonka u diiday hadduu isdhibo soonkan yaan loo diidin dhibka hadduu yahay dhib la xamili karo haddaan la xamili karinna fidyadii aynu soo sheegnay baa laga bixin adaa bilahi towfiiq
su-aashana waxay tahay anigoo soon waajiba laygu leeyahay aanana garanayn intuu yahay tiradiisa maxaan sameeyaayo seeb isaga gudaa soonka aanan tiradiisa ga seeb uqadaraa maxaan sameeyaa
bismi illaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi waaalihi wasaxbihi ajmaciin amaa bacd ruux muslimo haddee soonkii dhaafay tiradiisa aan garan karin ama intuu soo soomay aan garan karin waa dhib intiisa la eg wey taasi waxay tusaysaa ruuxa cinaayo iyo daryeel inuusan soonkiisi hore uusan u geysan ama uusan u haynin waxaa dhici karta inuu waa hore ahaa ruuxa muslimkaa uu hilmaamay wakhti badanna uu ka soo wareegay ama iska xanuunsanaa ama cudurdaar sharci ah oo hadda annagu aanan ka warqabin uu leeyahay waa suuragal ruuxa muslimkaa maalmihii dhaafay ha qiyaaso dadkii dariskaa ee uu la noolaa ha weydiiyo sababkuu ku dhaafay buu garan karaa gabadhu hadduu dhiig iyo xayd ku dhaafay ama dhalmo way garan kartaaba ayla tahay waa qiyaasi kartaa safar hadduu ahaa xilligii socdaalka la qiyaasi karaa soon iskiisa iyo kas looga taga hadduu yahay inuusan qado lahayn baaba raajixa toobad mooye si kastaba noqotee maalmihii dhaafay gabadha ha qiyaasto ha ijtihaado malaheedu dhanku u bato markaas inay la timaada laga yaabaa hadday xusuusta maalmahay soontay intaysa soom way garan kartaa haddayba garan weydo wixii dhaafay ay soo qaban weydo waxay ku soo qaban kartaa dhan kale inay ka wareegto maalmihii ay soontay keliya ay xusuusato maalmahay soontay hadday xusuusan weydo intii dhaaftayna ay garan weydo markaasaa dhib jira si kastaba noqotee ha qiyaasto ha ku ijtihaado inta u yar inay soontana ha ka soo qaado wixii badnaana u dhaafay intaana hala timaado ilaahina subxaana wa tacaala ha u toobad keento adaa bilahi towfiiq
su-aashani waxay leedahay sheekoo waalidkay oo waddan kale ku nool sakaatulfitri iga bixiyaan mma iga gudaysaa sakaatulfitrigaas meelo kale ma loo rari karaa meeshaan joogtaan ahay
bismi illah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli llahi waaalih wasaxbi ajmaciin amaa bacd sakaatulfitrigu dadka muslimiinta ah sakiir iyo kabiirba waa laga bixino waa laga rabaa xor iyo addoonba waa laga rabaa rag iyo dumarba waa lagu leeyahay waa ninkii awoodee bixin kara wey haddii adugu aadan bixin karin ama adoo bixin karaba axad kaloo muslim uu kaa bixiyo waa kaa baxahaya waalidiinta iska daya ruux kaloo muslim ah hadduu ku yidhahdo anaa garasoonkaadii bixiyey ama sakaatulfitrigaadi anaa baxshay waa kaa gudaysaa walaalka muslimka kula jooga mid kaa maqan waalid qaraabo wiilaa dhashay arxam iyo aqribo axad kastoo muslima oo kaa baxsha way kaa gudaysaa ama waajib ha ku noqoto nafaqadaadu ama yuusan ku noqon sidaa darteed ba cumaan ibnu cafaan iyo ibnu cumar iyo mawaalidooda iyo addoommahay xoreeyeen carruurtay sii dhaleen bay ka bixin jireen ilmaha uurka ku jira xamliga bay ka bixin jireen sakaatulfidrigu muhiimaddu waa inuu baxo maalinkaana fuqarada iyo masaakiinta leed la gaadhsiiyo ayaa laga doonayaa marka qasab maaha adugu inaad iska bixiso waxaa weeye in ruuxa muslimkaa uu kaa bixiyo su-aasha qeyb baan laqaan filahaya waan ka tegay ma aqaana haddaad xusan kartaan sakaatulfitriga ma la qaadi karaa meeshii aan joogay meelaan ka ima loosii qaadi karaa asal waxaa weeye sakawaadka in goobta ruuxa khaniga uu jooga ama xooluha ay joogaan lagu qeybsho oo culummada qaarkood waxay ka qaateen tu'khadu min akhniyaa'ihim fa turaddu ilaa calaa fuqaraa'ihim aw ilaa fuqaraa'ihim marka akhniyaau lbalad baa laga qaadi waxaa loo naqahayaa ilaa fuqaraa'i lbalad oo mowdic iyo goobtii la joogay ah haddayse baahi timaado ama qaraabadu meel kala jirto ama muslimiinta kula jooga kuwo ka baahi badan ay jiraan sida xilliga abaare hadda aynu marayno oo kale in la raraayo way bannaantahy culimmado dhan hawsha waa qabaan marka la leeyahay sakada lama qaadi karo waa marka xaaladdu ay siman tahay qaraabadu meel walba ay joogto ay kula joogto masaakiintu meel walba ay taagan yihiin haddayse kala baahi badan yihiin waa kala mudan yihiin sakada waa la naqlin karaa waana la qaadi karaa asalna waa inaan la qaadin laakiin markay baahi timaado dheeraada ama xaajo ama maslaxa ay muuqato in la qaado oo la gudbiyaay wax dhiba ma laha culummada sidaa odhanaya waxay leeyihiin akhniyada laga hadlay waa akhniyaa lmuslimiin fuqarada la sheegna waa fuqara lmuslimiin meel kastoy joogaanna waa la gaadhsiin karaa muhiimaddu waxaa wanaagsan qowlka mufasilka ah ee odhanaya hadday baahi timaado ama qaraabadu meel kale ay jirto waa la qaadi waa la rari nafaqada iyo biilka iyo kharashka lagu qaadana ruuxii sakada bixiya baa laga rabaa ruuxa qaadaya ma i saaro adaa lagaa rabaa inaad sakada dirto kharashkii iyo xawilaadina aada bixiso lagaa doonayaa ilaahina subxaana wa tacaala sakawaadka iyo acmaasho dhan ba inu naga aqbalaan weydiisanayna wabilahi towfiiq
su-aashan xitaa waxay leedahay anigoo sooman qof ma ka aamusi karaa lianna qofkaasi wuxuu ku hadlayaa hadallo faxshi iyo munkar ah arrintaasi haddaan ka aamuso maxaa iga soo gaaraya noo faahfaahisho jasaakalla khayr
bismi illaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaahi waaalih wasaxbi ajmaciin amaa bacd ruuxa muslimka ee sooman sheekh khaliif baa ka soo hadlay ila tahay shayga xun ee dembiga ayaa la amray inuu ka aamuso oon loo ogolayn laquwa iyo cantarabaqashka iyo beenta iyo kiibada iyo xanta iyo namiimada iyo wixii la halmaala ayaa loo diiday shayga laakiin munkarka ruuxa in laga qabto waa waajib diini ah wanaagga in la faro waa waajib diini ah waa same iyo khayr ruuxa muslimkaa khayr ka aamus lama odhanin man kaana yuuminu biاllaahi waاlyowmi اlaakhiri falyaqul khayran aw liyasmit aw liyasmut marka khayrka inaad ku hadasho waa lagu amray xumaha unbaa laguhi ka aamus waxaan ku anfacayn aan khayr ahayn aakhare aan ku dheefanayn adduun aan wax ku taraynin baa ka aamus lagu yidhi laakiin laguma odhanin khayr ha sheegin ruuxa muslimkaee munkar ku hadlaya waa inaad qabato ood soonkii isku darsato ruuxood khayrkii fartay xumihood ka reebtay hadduu markaa kaa qaadan waayo maa cala almuxsiniina min sabiil wax markaa ku saaran ma uu jiro laakiin waan soomanahay soonkaan ilaashanhayaa ilaashanaya soonka waxaa lagu ilaaliyaa in ummadda khayrka loo sheego xumaha laga reebo ma aha in khayrka laga aamuso hawsha gabadha muslimadda ah walaasheed ay ku aragta ha ka qabato ama ninka ay ku aragta ha ka qabato hadduu ka diidana waa fasaxan tahay adaa bilahi towfiiq
su-aashana su-aal yaro dheer waan soo koobayaa waxayna khaarij mawduucna way ku jirtaa marka dhib male waan waan soo yaro koobaya waxay ku saabsan tahay su-aashani gabar baa waxay leedahay gabar baa waxay iigu tiri sawdigii diinta ka baxay gabadhan sawtii diinta ka baxday saas oo kale waan ka carooday bay tiri gabadhaa bacda mudday iga hortimid jidbay iga hortimida waxay iigu tiri si daciif oo fudud iga raalli ahoo amaan iscafina cafi masaamax aniga waan ka diiday arrintaa marka aan ka diiday aniga xaggayga maxaa iga soo gaaraya qoftaa igu tiri sawtan gabadhan diinta ka baxday kadibna cafis weydiisatay ana aan diiday sheekano arrintaa inoo faahfaahin
bismi illaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi waaalihi wasaxbi ajmaciin ama bacd waxyaabaha ku saabsan dadka in la gaalaysiiyo ama diinta laga saaro waa shay khatar ah oo ruuxa muslimkaa loo baahan yahay aada iyo aada inuu oga fiirsado oo waxaanu caddayn ama daliilkiisi uusan garanaynin uusan ku degdegin xukumkiisii soomaalidu in badan oo ka mid a mararka qaarkood hebel diintu ka baxay iyo waa gaalooba oo ku kaftamaan dad waxaaba jiraba muxuu ahay gaal gaal alay weeye yidhaahdo oo ayagu dhaqanba ka dhigtay oo hadalkuba qabsi u yahaybaa iska jira gabadha haddii arrinkaas ay kaftan u tihi oo ay ku kaftantayna waa shay aan fiicnayn ha ka toobad keento hadday gaalaysiin toosa ahayd oy gabadha kale ay ku aragta waxay ku gaalowdayna inay iga raalli ow dhahda mee waa inay ku caddayso oy daba istaagto oy tiraad ilaa aad ka toobad keento anaaban ku salaamaynin iga raallow meesha maba taal wa haddii asaga ruuxaa gaalnimo lagu hayay ama gaalnimo lagu arkay ood ku hubto daliilkeedina aad garanayso markaasi asagaa la goyn waa laga beri noqon gaalnimaa loola dhaqmi salaan iska badaaya xataa loo guurin mahay lagana guursan mahay gowriciisuna waa bakti muslimna ma aha hadduu dhintana maqaabirta islaamka la geyn ma yuhuudiya nasaarada loo geyn marka taasi waa gooni waa nin muradeenna ka baxay laakiin hadday tahay howlo soomaaliyeed iyo gaalnimo laisku turoon macno lahayn salla aan lahayn dembigii horena ha ka soo noqoto oo ruuxa muslim sal sl nabigu wuxu uri sal slam lacnu lmumini ka qatlihi ruuxa muminkoo la lacnado isagoo la dilay buu la dembi yahay ka waran marka haddii la gaalaysiiyo biduuni sabab wa biduuni mubararin sharci sabab la-aan xugum xaq la-aan ninkii lagu gaari kaba daran gabadha muslimadda hawsha ka toobad keento walaasheed inay ku noqoto ti raalli ahuna waa ku saxan tahay ooy raalli gelisay ta la raalli gelina waxaa waajibka inay cafiskaa qaadato waa waajib diini ah haddii laga soo noqdo nabigu saxaabigii rabiica kacbnu rabiicata alaslami iyo abubakar baa beer isu yar qabtay abubakar markuu kullaado waa waa waa adkaa markii la murmay oo xoogo laysqabtayba hadal qallafsan ayaa abubakar ka soo baxay oo walaalkiisa ansaarigahaa aslamigahaabuu ku yidhi kadib abubakar markii cadhadii ka qabowda uu yar degay buu xusuustay walaalkii inuu ku khaldamay asaguna gardaraa wuu u yimid walaalow icafi buui waa kugu khaldamay ee icafi ama intaan kugu idhi oo kale igu dheh waa ku caay waa ku aflagaadayey ama iga gooso anigana inta ii tiri oo intintii oo kale ii mis haddaan ii miisayni cafi kuuna miisi mahayaba ku cafini maayo kacab baa sidaaya abubakar nabigu u tegey wuxuu ihi walaalkii kacab baan maanta isku dhacanay saasaan ku idhi kadibna inaan khaldamay baan garwaaqsaday icafi baan idhi waa diiday iga goosaan idhi waa diiday nabi allowna kala xukun kacab dhagaha laga raacay aad baa loo canaantay waad ku khaldantaha l haddii raalli ahu lugu inaad diiddo gabadha muslimadda ah haddii la raalli geliyey waa inaad raalli ahaato si daciifa ii tiri iyo si miskiinnima ii tiri iska daaya howlahaasi ma fiicno ruuxu laftirkiisu wixii ka dhacay baa laga yaaba inuu isla miskiimanhaye waxba yaan lagu fooricinin hadduu soo noqday ha laga aqbalo gaalnimada laisku turayaan la iska daayo adaa bilahi towfiiq
su-aasha gabarbaa waxay leedahay ina khaarij mawduuc waayo dib male waan iska gelinaynaa nin baa shan sana ikabay masaruufna ima siiyo akhbaarna kama hayo haddaan raadiyo ninkaan weydiisto inuu soo furo
bismi illaahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi waaalihi wasaxbi ajmaciin ama bacd gabadha muslimadda ah ee guursatay nin muslima xaqay ku leedahay inuu biilo weeye inuu dhaqdo oo dhaqankii curfigaa ee wanaagsanaa ee qur-aanku sheegay ilaahay tilmaamay saxaabadii muslimiintuna sharxeen waa in laga helo weye xaqeeda hadduu meel kaga dhaco oy marasho iyo masruuf ka weydo inay u sabirtaba mooyeen xaq waxay u leedahay inay iska furto ayadu inay u sabirto ayadaa iska leh labaatan sano toban sano hadday biila-aan kula joogto xaqa iyadu lahayd oy ka tanaasushay weeye ilahay baana ajir ka siinaya laakiin hadday xamili weydo shan sano iska daaya laba bilood hadday xamili weydo biilla ka weydo xaq waxay u leedahay arrintaa ayadaa inay markaasi ka fasaqato xaq bay u leedahay wax laba sana ku xidhanna ma aha wax shan sana ku xidhanna ma icsaarku aqala min dalik ku sugnaadaa daliilka saxdana waxaa weeye culummaduna u badan yihiin caqliga iyo sharciguna ay keenayaan masaalixduna ay tilmaamayso daliil kale gabadhu muslimadda ah haddaysan iyadu u sabrin aysan dul qaadanin ninkaa way iska furi kartaa wayna ka codsan kartaa ayuma imra'atin sa'alat alaaqa sa'alat zawjaha alaaqa fii gayri maa ba'sin faraaixat اljannati calayha xaaraam xadiidkii ah soo geli mayso waa gabadha iyadoo la biilo oo la dhaqanaya iyadoo iswaasho ee meelo kale u hanqaltaagta taasaa sharcigu diiday oo xaaraam ku sheegay gabadhi laakiin xaqeedii la dulmiyey xagganna inay dulqaadato iyo sabirto aan raalli diyaarka u ahayn waxay xaq u leedahay inay codsato in la furo waxay xaq u leedahay inay codsato inay khulcato madax furasho laga qaato waxay xaq u leedahay inay fasakhato iyadoon dalaaqba aan tegin inay qaadi muslima u tagto kadibna dhibkeeda u sheegato shaadiya waraaq loo gooyo kadibna hal dhiig markay tirsato hal dhiig markay tirsato ninkay doonta ay gursta xaq bay u leedahay adaa bilahi towfiiq
su-aasha xitaa waa isna khaarka mawduuc waaye gabar aan meher xalaala ku dhalan haddii ay qaangaadho oo markaa la soo doonto yaa waalid weligeeda noqonaya bxuli
bismi illaahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi wa aalihi wasaxbihi ajmaciin amaa bacd gabadha muslimadda ah ee aan guurka xalaalkaa ku dhalanin ayadu wax dembi a maysan gelin labada waalid ee kala sinaystay baa dembiga iyo khaladka iska leh ayadu diinteeda iyo wanaaggeeda iyo dhaqankeeda suuban baa lagula dhaqmaya lagula tacaamulaya wax ku xidhanna muu jiro muxuu ahaayey dembiga iyagu ay galeen wax ka soo gaadhaya ma uu jiro taasi waa middaas midda ku saabsan walaayada yaala ree abtigeed baa iska leh abtigeed baa meherinaya awgeed hooyaa meherinaya walaalkeed hooyaa meherinaya marka ree abtigeed baa walaayada iskale ayagaa meherin iyagaa markaas gabadhaa tawalina hadduu laakiin sheegto ninkii gabadha ka zinaystay hadduu sheegto anaa dhalay xaggan hadda uusan dafirsanayn isagaa meherinaya haddii uu dafirsan yahay oo diidan yahay gabadhina dhabka dhabarka uu saaray gabadhaasi ree abtigeed bay ku walaayo tahay oo xilkeeda qaadaya adaa bilahi towfiiq
ma la ma soogi karaa anoo dayn la igu leeyahay dayntaasi ma cada ma dayn lacageed baa mase waa dayn so
waxay la tahay dayn lacageed hadday tahay wax ku xidhan daynta lacagta iyo soonka iskuma xidhno oo haddee daymaha dadkao dhan baa wada daymaysan haddii la yihahdo ruuxa dayn lagu leeyahay ma soomi karo badankeen waxaa laga yaabaa inuu soonba nagu waajibin oo ruux dayn dayn aan lagu lahayn maba jiraan filahaya waa iska yar tahay si kastaba noqotee daynta laga hadlaya waxay la tahay inay tahay dayn soon soon hore oo ruuxa lagu lahaa kii dambena hadduu soo galo culammada qaarkood soonkii baa kordhaya yidhahdaan dhabal buu noqonaya hadday laba maalmood ahayn afar bay isu bedelayaan hadday shan ahaayeen toban bay isu bedelayaan culummada sidaa odhanaya culamada qaarkood maalmihina waa kordhayaan fidyana waa lagaa raba iyo kafaara wada socotana waa leeyihiin intuba daliil ma laha waxaa weeye maalinka lagugu laha kordhi maayo haddii adoo soomi kara aad ta'khiirisayna oo awood u leh jaanisna hele takhriirsana xoogow hawshaas waa laga fiican yahay mana quruxsano haddii mashquul iyo cudurdaar awgii uu ku dhaafiyey soonkii kalena uu saa ku soo galayna waad soomaysaa kaa markuu kaa dhammaada aada soontay baad qadihiina la iman shawaal laga bilaaba iyo wixii ka dambeeyaba saasaa la yeeli soonka lagugu leeyahay hor istaagi maayo soonka taagan wabilaahi towfiiq
su-aasha xigta waxay tahay aniga oo tukaday taraawiix ma tukan karaa tahajud oo ma jamcin karaa
masaladaasi waa masale khilaafiya cinda ahli ilcilm muran badan baana ka taagan culamo badan waxay leeyihiin xanaabiladu ka mid yihiin tahajudka iyo taraawiixda waa laisku dari karaa isdiidina maayaan bay leeyihiin bisha ramadaan khayr iyo qiyaam iyo salaad badan iyo qira'a iyo qur-aan baa loo baahan yahay ruuxu intuu kordhin karaa waa kordhina loona diidi maayo ay leeyihiin laga loo diidi maayo culammada waxay leeyihiin ruuxii taraawiix tukaday tahajud jamaaca ku dari maayo laakiin markaad taraawiixda tukato haddii aad sagaal saac iyo toban saac soo kacdo adugu iska tuko salaad furaada ah oo keliga aad tukanayso oo laba labaa ama afar afara ama intaad awooddaa wad caawo dhan iska tuko laakiin laba jamaaco oo qiyaamuleyl ah iyo mid taraawiixa in laysku daro ma bannaanay leeyiin saasana loo badan yahay waxaan ku talin lahaa dadku inay taraawiix ku gaabsadaan ama taajud ku gaabsadaan haddayse taraawiixda aada tukato nis dambana aad soo kacdo adoo keligaa qur-aan akhriso salaad tuko wado lagu diidi maayo waxaa la diidan yahay bacdu salaf ay bidcada ku sheegeen waxaa weeye jamaacataan fii leylatin waaxida jamaacat taraawiix iyo jamaacatu tahajud oo labadu ka qaybgelayso ayaa la diidan yahay haddaad middood ku gaabsato takaanla aad iskaa u tukato inaan la diidanayn baad moodaa sidaa hala yeelada bilahi towfiiq badankood waa xarimaan madaha badankood kitaabka nawaasilka bal akhri insha allah
su-aashan waxay ku saabsan tahay xukunka taraawiixda dad badan oo kamid a waxay yidhahdaan taraawiixdu ma ahayn miduu nebigu jideeyey sidoo kale inay jamaaco lagu tukado ama ama bidca xasanay ku magacaaba marka taraawiixda noo faahfaahay xukunkeeda iyo xaaladeeda shaa
bsm اllaah wالslaaة wالslaam عalى rasuuli اllahi وalih وصaxbi aجmaعiin ama bacd waxay la tahay taraawiix hadda inaan wax badan looga baahanayn in la soo celiyan waay waay waxaa ila tahay waa waa iska su-aal jacayl baan odhan karaa taasoo kale lanno intaad taraawiix soo tukanayseen aad bay u badan tahay axad waa bidca inay tahay qabo oo khilaafkiisu muctabar yana ma jiro culammada ku idlaaqay waa bidco taraawiixdu waxay u jeedaan albidca اlugawiya qaabkan hadda loo tuka nabigu ma ogeyn oo asagu ma usan samaynin ficlan bay u jeedaan laakiin nabigu sharcan wuu nabigu wuu jideeyey nabigu qaabku wax ku jideeyo marna waa inuu qowl iyo lisaan iyo carab wax ku jideeyo marna aamusuu ka aamusa shay uu arkay ama ogaadaybuu wax ku jideeyaa marna fal uu sameeyeyba wax laga qaataa marka qaabo badan buu nabigu wax ku tashriicin jiray nabigu saddex beenna waa tukaday saxaabana waa ku xidheen jamaacatan kadib markuu ka yaabay in lagu waajib yeelo oo muslimiintu maadaama ay salaad jecel yihiin shantii wakhtina meel saareen xaggana salaatuley ay halabsan hayaan ilaahay inuu u kordhiyo kadibna la xamili waaye uu ka baqay suubanuhu khashiitu an yuftarada calaykum buu nabigu yidhi mar hadduu nabigu dhintay farad waa go-ay waxyina waa go-ay salaad dambe oo la kordhina ma ay jirto saxaabadu markay ogaadeen in waxyi dambe uusan jirin salaad dambena aan la kordhinaynin hawshuu nabigu bilaabay ee saddexda habeen uu tukaday bay dib u cusboonaysiiyeen xilligii cumar ayaa jamaacadan la sameeyey hadda aynu tukanno amaa khilaafadii abibakar iyo horaantii khilaafadii cumar dadku gooni gooni bay u tukaneen koox koox masaajidka la soo geli shan baa gooni u tukan iyo imaamkoodii afar iyo imaamkoodii toban iyo imaamkoodii masaajidkiiba waxaa ka baxay hugun iyo dhawaq iyo qaylo labaatan jamaaco oo kala duwan oo shan shan iyo kooxa kooxa ah hawshaa cumar waa la yaabay marka wuxuu uhi waa nadaaminhaya maxaad samayn laba imaam buu u sameeyey imaam qaybta hore tujiya iyo imaam qaybta dambe tujiya dumarkii khilaafadii cali ayaa iyaguna imaam khaasa loo sameeyey in jamaaca lagu tuka nabigaa bilaabay kalagoo dhexdaa yimid kadib cumar baa soo nooleeyey sunnatu cumar waa sunna sharciya weeye calaykum bisunnatii wa sunnati alkhulafaa'i alraashidiin cilladaa yarta ee loo joojiyo cun waxay leeyihin shayga haddii cillo iyo maanic ama muqtadi loo joojiyo maanicna meesha uu ka baxo xukunku waa soo laabanaya shaygii baahi awgeed lagugu fasaxay baahida markaad ka baxda laguu fasixi maayo bakhtigaa laguu bannayn markaad baahan tahay oo nafbaxaal aad tahay laakiin markaad xoogow soo duudsato waa lagaa xarimayaa bakhtigii lanno sababkii lagugu baneeyey baa meesha ka baxay sababkii nabigu u diiday in la sii wada taraawiix jamaaco ah meesha waa ka baxay haddaba xukunku inuu soo laabto weeye oo salaada la sii wado salaada taraawiixda hala tukado kow iyo toban ama saddex toban ragcadna ha laga dhigo saasaa wanaagsan adaa bilahi towfiiq
su-aashan waxay leedahay bacda salaam sheikh waxaan ogeysiinayaa ama aan ku ogeysiinaya ilaah daradiisa aan ku jecelnahay ilaahay ha ku xifdiyo ayaan leenahay aamiin su-aasha waxay tahay sheekh gabadha muslimadda ah salaada taraawiixda inay masjidka timaado ay xaadirto iyo inay gurigeeda ku tukato keeba fadli badan waxaa weydiiya oo taan raacinayaa ee qofka hadduusan hunsan yahay af soomaali buu ku ducaysan karaa isagoo ogeysanaya ducadiisa inay carabiyad ahaan af soomaali mau bedeli karaayo ku ducaysan karaa
bismi illaahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaahi waaalihi wasaxbihi ajmaciin amaa bacd gabadha muslimadda ah iyo ninka muslimka aba wixii sunno oo dhanba waxaa u khayr badan in guryahooda ay ku tukadaan ruuxii qur-aanka yaqaan ee tukan kara taraawiixda rag iyo dumarba guryahooda inay ku tukadaan baa khayr badanoo afdal ah naskaasna wax khasiso oo toosa lama hayo waxaa kaloo sunno ah in taraawiixda masaajidda lagu tukado jamaacatan la camiro culamadu marka waxay lehin waxaan ku jamcinaynaa haddii masaajidda ay camiran yihiin oo ay a'imo raatibiina ay joogaan dadkuna ay masaajidka buuxin hayaan ninka isagu qur-aanka yaqaan ama gabadha qur-aanka garanaysa gurigeeda inay ku tukataa afdala hadday laakiin masaajidda catil mahaya oo nin walba markuu fariiro bidix ka baxo oo anigu aan dhaqaaqo hebel dhaqaaqo heblo dhaqaaqdo masaajidku cidlo noqonayo shacaarkii taraawiixna uu baaba'ahayo markaa masaajidkaynu buuxinaynaa haddii laakiin masaajiddu ay camiran yihiin guryahaynu aadaynaa oon badankayn ku tukanaynaa ama intayna qur-aanka taqaan laakiin waxaa la og yahay ruuxa asagu dib u baxee inta badan yidhaaha gurigaan kusoo tukanhaya gurina kuma tukado taraaxuna waa ka hadha waa sida badan isweheshigu waa fiican yahay hugunkaas iyo bulaankaas iyo garbaha laysku qabanhayo iyo sheekadaas layswaraysanhayo iyo howlaha macnaa ku jira nashaad baa ku jira waa ogtihiin baa ila tahay laakiin markaad guriga keligaa tagto mashquul baad geli weel qabo xagga waxgeesaad u leedahay berri baad tukan doontaa hadhow nistan baad soo kici taraawiixda kahor muxuu ahaay suxuurta ka hor baad tukan doontaa shaydaan waa kula tagaayaa taraawix la-aanna waa ku dhigi tii jaamacadana waa kaa reebay tii guriga waa ku seejinayaa marka waxay la tahay gabdhaha muslimaadka ah masaajidaas ka yimaadeen haddayse awoodaan inay guriga ku tukadaan ha ku tukadeen qeybta soo raacda ee ku saabsan ruuxa muslimka ah sujuudda soomaaliya ma ku ducaysan kara laba qaybood weeye adkaarta nabiga ka soo aroortay ee ma'huurada ah iyo adcida nabiga ka soo aroortay af soomaali laguma bedeli karo afkan laguma bedeli karo leanno dikrigu ama ducada noocaasa waa aathaar tawqiifiya macnaheedii iyo qaabku nabiga ugu talagalay af kaloo keeni kara ama lagu keeni kara ma uu jiro tawqiifiya wey sida sifaadka oo kalea bacdu ahlicilmi ay mariyaan ibnu bataal baa ka mid ah alimaam cabdulaahi almaasiri baa ka mid a xaafid ibnu xajar baa ka mid a ibnu daqiilciid baa ka mid ah culimo badan baa halkaa ku tagay weliba wadaadaha mucaasiriinta ee salafiyintuna halkaasay marayaan ducada markaa iyadu soo aroortay ee nabiga alfaadiisa lama bedeli karo haddiise laakiin nabigu tuu ku hadla in aadan carabi ku garanayn mid kaloo carabi in aadan la iman karin in la ducaysana loo baahan yahay soomaaliga waa lala kala bixi karaa wax dhiba ma laha hada bilahi towfiiq
sheekhna su-aasha waxay ku saabsan tahay arrimaha jihaadka jihaadka iyadoo lagu jiro ma la afuri karaa haddii uu qaacidka amar ku baxyo in la afuro dadka afraysa dambi ma soo gaarayaayo haddaba lagu yeelanaya maalinta ay afuro
bismi illaahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi waaalihi wasaxbihi ajmaciin amaa bacd muslimiinta halgamaya inay xaadirin yihiin iyo inay musaafirin yihiin baa loo kala qaadi hadday socdaal iyo safar ku jiraan dagaal la qabsado way afurayaan nabiguna waa amray saxaabadu iyagoo saa'imiin ahaa berri baad cadow iselaysaan inaad afurtaan baa xoog badanee sidaa yeela kadibna go-aan buu siinay afuraan casiimu ka dhigay ruuxa muminka ee mujaahidka ah xagganna musaafirka ah isagoo musaafir ah xagganna sooman iyo halgan hawshaasi aad bay u adagtahay inuu afuro ayaa u khayr badan waana sunnata moxamed waxaa soo hadhay haddii guryo lagu dagaalamayo oon safar uusan jirin oo magaalo dagaal ka socdo dadkuna ay iska tabardaran yihiin in la afurna ay xoog badni iyo taag iyo tabar keenayso amiirkuna uu ku taliyo ummaddana uu amro taana waa la yeeli karaa sheikhulislaam raxmat ullaahi tacaala calayhi markay ka dagaalamayeen muslimiintu shaam ee tataarka la dagaalamayeen wuxuu junuuddii casaakirta muslimiinta u fatwooday inay afuraan oo fa ina alfitra aqwaa lakum buuri wuxuuna ilxaaqiyey cudurdaarkii mansuuska ahaa ayuu biljaamic cilada la sheegee mansuusada ah ayuu ku ilxaaqiyey ama mustanbatada ah haddii marka hore loo afurahayay tabardaro iyo taagdaro ruuxa muslimka ee mujaahidka ah xaggana sooman soonkana uu dhibayo hawshii waxtarkeedii halganna uu ka gaasiraya kana gaabinayo caqliga sharciga wuxuu keenayaa hawshaasi in loo fasaxo culamaa ku ijtihaaday ibnu teymiye ka mid yahay waana fatwoodeen culamo badan baana ku raacay anigu wax dhiba ooma arka arrinta ayada ah laakiin bacdu ahlicilmi waa diidaan ad bilahi towfiiq
jasaaka allah khayr sheekh laba su-aalood oo isku xidhiidha isku mawduuca taarikhii mawduucna ah waa waxyaabaha ay dadku ismariyaan dawalwadoodaysada iyo midabadan la ismariyo rinjiga ee dumarku isku casayaan dawalwadoodaysada iyo midabka la ismariyo ee dumarku ismariyaan bal xukunkooda sharciga islaamka uu ka qabo iyo wixii darar ay kasoo gaaraya qofka muslimka isticmaala nau filafaahi sheekh
bismi illaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi waaalih wasaxbi ajmaciin amaa bacd qaybta kusaabsan ku saabsan daawada madoobeysada timaha ciroobe ama caddaaday lagu madoobeeyey ayadu ma bannaano rag iyo dumarba looma ogolo hawshaasi waa xaaraan cilaan iyo midab kale waa fasaxan yahay laakiin madoobeyn in la madoobeeyo oo timihii tima hadda soo baxay oo madow laga dhigo oon isbedelin ma bannaano axaadiid baana macnaha ku yimid abu daawuud waxaa ku yimid dadka noocaa sameeya inaysan aakharo jannada aysan carafteeda aysan helayn raa'ixa aljanna inaysan heln riixa aljanna inaysan helaynin baa ku yimid abubakar aabbihii nabi markuu uu arkay isagoo boombash cad oo madaxiisu cad yahay hayiruuhu wajanibuhu sawaada ayuu ku yidhi waa dhaqan dadka qaarkii ay ku khaldameen xataa bacdu taabiciin bacdu saxaaba laga soo guursho laakiin sunnadu siday caddaynayso iyo adiladu waxaa weeye rag iyo dumarba timaha inay madoobeeyaan ciroobe ama caddaaday ma bannaano hal xaalay salafku soo reebeen ninka odayga waayeelka ee jihaadka galahaya ee dagaalamaya in madaxa uu madoobaysto waa loo fasaxay si wiil dhallinyaro oo jooban aan loo moodo gaalkuna markaa uga cabsado ama aan loo daryeeysanin qadiyaddaa wadaaddaa soo reebeen laakiin sida raajixa ah waa ta hore aynu tilmaannay qadiyadda jihaadkan waa masale iska khaas oo istinaa'iya weeye amaa qeybta daawooyinka laisku caddeeyo ayagu wax bannaan ma aha khiyaanaa ku jirta gabadha muslimadda ah kareem iyo saliiddeeda iyo isnidaamin kale waa loo ogolyahay laakiin madabkeeda wax badelaya wax la ogolyahay ma aha bacdu ahlicilmiba waxay soo reebaan guryahooda markay joogaan in raggooda isku caddeeyaan wax dhiba ma la yidhahdan laakiin aysan bannaan geynaynin xaggana aan lagu arkaynin cid kalena aysan u muujinaynin wadaadaha shuruud noocaasa ku xidha waxaase anuu ila quman dhammaanba waa in la iska joojiyo wixii kale ee isnidaaminah ama isqurxin kalea ku filan gabadha muslimadda iskeedna waa iska quruxsan tahayba wax looga baahan yahay ma uu jiro hawsha waa in la joojiyo adraar sixiyana way leedahay caafimaad darro fara badan ayay daawooyinkaa keenaan gabdhihii muslimaadka wejigooda ay bedelaan faran buu ruuxu yeelanayaa bahal inuu cunabaad waaga dambe moodaysaa dabkiibaa dhibaya wax kaloo wixii noqonaya waxay la tahay waxaa aad laiska daayo dhakhaatiirtuna waa ka dayriyeen sharciyanna wax bannaan ma aha hawshaa waa in la joojiyo adaa bilahi towfiiq
su-aasha maamulay ragga inay soo dareen haddii ninka uu haweentiisii uu la mubaasho oo u taataabto aanu galmo samaynin kadibna ay biyo ka yimaadaan soonkiisii ma jabaya maxaase ku waajib noqonaya oo xukma
jumhuur ahlicilmi waxay qabaan soonkaa inuu jabay qadana lagu leeyahay mar hadday biyuhu saa kaaga yimaadaan soonka waa jabay bay leeyihiin qadana ruuxi waa laga rabaa ilxaaq bay ku sameeyeen masalada mubaasharada inay ilxaaqiyeen jimaaci ilxaaq jusi ah oo aan axkaamta jimaac o dhan aan qaadanaynin waxayna culo badan marahayaan raajixna ah walcilmu cinda allah qadunbaa qadana lagama rabo ruuxa muslimka soonna ku jabi maayo galmada tooska ah ee caadiga ilaahay sheegay nabiguna caddeeyey unbaa soonka jebisa amaa mubaasharada biyo ku yimaadeen galmana aysan la soconin soonna ma jebiso qadana ma laha laakiin aad iyo aad ha laisku ilaaliya bilahi towfiiq su-aalaha soo koobaad waa batay
su-aashan waxay ku saabsan tahay haddii anigoo dayn laygu leeyahay aan sadaqo la baxo sadaqadaasi ma iga gudaysaa maiga ma ii jirtaa mise waa inaan dayntii laygu lahaa bixiyo
dayntu waa laba qaybood dayn xaalla ah oo markaa wakhtigeedii galay ruuxu waad ku ballansanaydeen in lacagtiisa aad siiso shan bilood kadib shantii bilood markay dhammaatay oo maalinkii gabagabadii la gaadhay ee daynta aad bixin lahayd ayaa sadaqa bixisay sadaqadaasoo dhaawacaysa xaqi iyo daynta aad iska bixin lahayd sadaqadaasi sax ma aha leanna waxa adugu aada la baxayso oo waxa adugu aad akhara geysatay oo ixsaan iyo fadli ah kanna waa xaqu naasi xuquuq lagugu leeyahay marka xuquuqda lagugu leeya inaad bixisaa ka horaysa inaad wax sadaqaysato oo haddii daynta xilligeeda la gaadho dayn xaallo oo markaa lagu haysto la gaadho wakhtigeeda gabagaba uu noqda ay tahay taasi waa gooni hadday laakiin tahay dayn aan wakhtigeeda la gaadhin oo sanad kadib lagaa qaadanayo ama bil kadib aad ballansan tihiin ama axad kuu dabataaganba uusan jirin laakiin la yska jeceliya inaad siiso marka ayadaa wixii sadaqeed la baxdo wax dhiba ma laha waana kuu soconaysaa dayntana waad iska bixin marka xilligeeda la gaadho sadaqadii aad la baxdana waa khayr iyo wanaag ilaahay subxaanahu wa tacala xaggiisa aad geysatay labada xaala diinta loo kala qaadi ada bilahi towfiiq
su-aashan waxay leedahay haddii toban sano oo soon ah laygu lahaa haddana aanan awoodin inaan soonkaa aan gudo maxaa igu waajiboon sameeyo wixiya
bismi اllahi wsalaatu wasalaam calaa rasuuli اllahi waaalihi wasaxbi ajmaciin ama bacd waxaad moodaa kollay sida su-aasha ka muuqata soonkaasi tobanka sano ruuxa dhaafay in ruuxa muslimka uu kas oga tegay cudurdaar sharciga uusan kaga tegin xanuun iyo safar iyo wixii la halmaala hadduu cudurdaar kaga tegey cudurdaarkiina hadda meesha uu ka baxay ruuxu soonkaa soo qadeey hadduu dadkii fidyada bixin jiray yahayna fidyada ha bixiyo taasi dhib ma laha haddayse tahay ruux kas oga tegay uu yahay oo soonkaas isagoo soomi karay dhallinyaranimo iyo howlihii soomaaliya ay u badnayd waaga hore soon la-aanta ahaa ay ruuxu ku tegey haddana uu fiicnado uu toobad keenay soonkan hadda taagan unbuu soomahaya tobankii soonee horee dhaaftee kas uga tagay ee si camdi iyo tacamudi ula kac waa dembi ilaahay uu ka gala ha ka toobad keeno qada ma laha fidyana ma laha sida raajixa ah jumhuur ahlicilmi waxay u badan yihiin qada laga rabaa tobankii sanaba waad soo qadleen bay leeyihiin laakiin waxaad nala saxan walcilmu cinda allah tobankaas sano soonkii kas looga tegay qada ma laha toobadkeen iyo istikfaar iyo alla u noqoshaa laga rabaa wixii dambana ruuxu ha ilaaliyo inta horena ha ka toobadkeeno laakiin qada ma laha waa hadduu kas ooga tegay hadduu cudurdaar kaga tegayna hadda waynu soo maray adaa bilahi towfiiq
su-aashan waa su-aal dahabka ku saabsan gabadha waxay leedahay waxaan gadaa dahab qofka wuxuu ii keenay dahab dahabkii ugu rabaa inuu dahabka lagu bedasho malaha waa dahab cusub iyo dahab duuga la isku bedelayo waxaan sameeyey lacageyn qiimeyn labadii dahabood kii hore ee duuga ahaa iyo kii cusbaabaan qiimeynay lacag baan ku qiimeynay kadibna waxaa dhacday in dahabkii lacagta lagu qiimeeyey intii aan hayay marka ay zaa'idka noqotay bixiyo dahabkii kalena aan saako kala wareegsano arrintaasi maxay noqonaysaa dahabsi dahab haddii lagu bedelo oo lacag markaa la saaro oo isagoo cusub isagoo duug ah inaga jaahay bixi sheekhu saakaloobay
bismi illah wasalaatu wasalaam calaa rasuuli illaahi waaalih wasaxbi ajmaciin ama bacd marka koobaadi dahab dahab waa lagu gadi karaa laakiin waa inay isla eg yihiin isku garaam yihiin kan waa mustacmal oo waa second haan kanna waa cusub yahay wax macnaa ma laha cinda sharc sharciga agtiisa waa isku mid dahabka midk midkiisa duugga ah kuweytiga baxrayniga khaliijiga iyo midka yurub laga keeno noocuu doona ha noqdo iyo midkii labaatan sano la qabay ee gabadhu isticmaashay haddii ayaga laysku gadayo waa laysla ekaysiinaya labaatan garaamoo duuga iyo labaatan garaamoo cusub waa isku mid weeye boqol garaamoo cusub iyo boqol garaamoo duuga ama sakanhaanoo mustacmala waa isku qiimo weeye xagga marka iyaga laf ahaantooda laysdhaafsanayo waa haddii dahab iyo dahab laysdhaafsanayo haddii laakiin sayladda aysan isku qiimo ahayn oo midna uu noqonayo saddex kun ama laba kun midna afar kunba uu ku dhowaanayo markaasi qiimaha iyo sicirka annagu qasbi mayno waa haddii sucurka iyo qiimahaasi wax caalam ka jira uu yahay laakiin inta badan waxaa dhacda dadka dahabka ka shaqeeya sicir ay u iska goostaanoo khayaano iska ah oy doonayaan hadda haddaad dahab ka soo gadato ood xaafadda keento gabadha oon xidhanin aada celiso oo tiraada dib iiga celiya haddaaya saddex kun iyo shan boqol bay kaasoo siiyeen hadda laba kun bay kaa siinhayaan lama xidhinna ogow hadda waa iska kaarto iyo maca waxyaaba noocaasaa jiro oo iska khayaano ah middaasi ilaahay laga cabsado hadduu yahay xagga sicirka ee qiimaha wax caalamka ka jiro sayladaha suuqa ka jiro ay kala qiimo jaban yihiin dadku waxay ku heshiiyeen xagga qiimaha anagu qasbi mayno laakiin markii laba dahab laisku bedelayo ama laisku iibinayo ama la isdhaafsanayo lama kala badin karo xagga garaamaadka iyo xagga qiimaha garaamaadkaaynu ka hadlaynaa labaatan garaam oo duug ah laguma bedelan karo toban garaam oo cusub ama shan iyo toban garaam cusub waa ribo iyo xaaraan wey xagga lacag ahaan hadday tahay oo gabadhan dahab sakan ahaana ay wadatay ood qiimo iyo lacag kula heshiisay lacagtaad siinaysa lacagta markaad siiso ha kugu soo celiso dahab cusubna ha ku qaadato wixii dheeradana markaa ha ku darto saasaa sax ah laakiin dahabkoon la kala qaadanin iyo lacagtoon la kala qaadanin af aynu ku kala wareegno intaasaa kugu dhimanao ku soo dar ma quruxsano culamo badanba waa ribo odhanaya culammana shubhay ku sheegaan wadaadda banneeyaa jira xaalmiradku waxaa weeye dahabka gabadha sakan hankay keentay qiimihiisa aad ku qaadanaysa u sheeg intuu lacagoo noqdo faraha ka saar kadib walaalle maxaad rabtaa dahab kaloo cusub baan doonay oo noocaasa intaas way qiimihiisu iyo lacagtaana keen intana kusoo dar lacagtay hadaay kaa qaataa kuu soo celiso oo ha ku siiso wixii dheeraadana ha ku darto sidaasaa saxa oo xaalmiirad ah oon ay shubha ku jirin adaa bilahi towfiiq
su-aalaha waan soo koobayna insha allah waynu ku bateen su-aashan gabadhan waxay leedahay sheikoo waxaan qaybiyaa cuno dad la siiyo walaa dad masaakiin baan oranaya waxaan la qaybiyaa gaalo waxaana wax aan la shaqeeyo cunada aan la qaybiyo waa gaalo diinteedu waxba yeelaysaa
su-aashaasi ma caddo muhmal weeye gabadhu cuntaday qaybiso ma baar bay ka shaqaysaa ma hoteel bay ka shaqaysaa ma aanan fahamin ma kuug bay toy raashin bay karisaa ma hay-adaha iqaatiga ee samafalka ay dhex boodaa war ooma hayno laakiin camalka iyadu qabato unbaana khuseeya raashinka ay qaybinayso raashin xalaala oo meeshuu ka yimid la yaqaan waa inuu yahay dadkii mudnaa ee muslimiinta ay baahana waa inay siinayso iyadu waa in xijaabkeeda sharciga ahaa iyo anshaxeeda iyo akhlaaqda islaamka looga baahna ama gabdhaha muslimadda ah laga helo ikhtilaad waa inuusan jirin oo gabadh muslimiin rag aysan dhex boodin khalwana waa inaysan dhicin oo aysan nin ajnabi aysan la khaalib noqonin maxduuraadka ayagaa markay ka qaayib ka aamin noqoto wax dhiba ma laha safar hadduu yimaado waa in maxramkeeda uu la socdo howlahaasi gabadha muslimadda aad waana iskaga ilaaliso waxyaabaha sharci uusan bannaynin haddii laga badbaado raashinka la qaybiyey ee gaala ay wax ka qaybin hayaan wax dhiba ma laha wabilahi towfiiq
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على المبعوث رحمة الله العالمين وعلى آله وصحبه وعلى آله وصحبه أجمعين آه انقلاب عسكري لكن دي كنت إن شاء الله وبحنا آه ولا ليال ساكا وحاجة تين لبلاوي أما أنا هروش شغنا الإعلامي مركز كمسلمين تجدد ك آه هوستر مساجد العالمين ولا مركز دار الرشاد يوحنا أوروني كارب وحاجة ساكا لقيبيه iyo waraaqa dhaadheer ay ku qornayeen activitieska ama waxqabadka masaajidka ee ku saabsan markaska daarushaad saa daraadeed mar baa fikrad nala qumaatay ah inaan joojino haraanbaydaas ama wax ururintaas laakiin haddana insha allah taala nala qumaatay leanna fikrado badan baa nagu soo kordhay iyo in walaaluhu ay kusoo talagaleen in wax baxsadaan marka idinka hor istaagmayna khayrka insha allahu tacaala qofkii kusoo talagala ama gabdhi kusoo talagashay iyo tii aan xitaa kusoo talagelin barnaamijkaas ha ogaato kaararkaas insha allahu tacaala shaq allah cabdinuur baa lagala soo xiriiraya insha allahu tacala isaga howlaha madaarista ku fara dhudhuuban marka haddana insha allahu tacala gabdhaha hawadaan waxay ururinayaan ha ururinayaan insha allah waxay ku socotaa ikhwaani fillaah markazu daarushaad oo muslimiinta jududka markaskaas waxaa la aasaasay muslimiinta cusub diinta soo gala haweenka cadda hawshaas jazakumullah khair sheekhu arrin lagu baraarujiyay khayr allah siiyo waad ka dulmaraya laakiin way u baahantay in la faahfaahiyo muslim jud muslimiinta jududka waxaan ka wadaa dadkan muslimiinta kenyaanka la noolahay ee soo muslima gaar ahaan wiilasha nimanka markaskan waxaa la aasaasay nineteen ninety seven ilaa haddana wuu socdaa wuxuu bixiya koorsooyin saddex saddex bilood ah koorso walba taqriiban lixdan ilaa konton arday baa kasoo baxda miisaaniyadda iyo kafaaladaasu meel mucayana ama hay-ad mucayana ma saarna waa muslimiintaasunba wax looga ururiya looga qaada marba taasay marka ka mid tahay tan maanta aanu ururinayno waa muslimiin walaalaheen oo mualafatulquluub oo soo muslimay qolyahaasa marka loo ururinaya si markaskaas uu usii socdo insha allah tacaala marka hawshaas halo wada baarakum allah fiikum gabdhihii khayrka jecela ee hawshaas waday ha sii wadaan kaarkaas qof walba u gaadhana labay ahaayeen mid warqad weyna iyo mid kaadh ah kaarhkaas waxaa ku qoran haddaad doonaysa inaad ka qayb qaadato kaalmadii markasdarashaad bil walba maxaad bixin kartaa option shan boqol kun iyo wax kaloo ka badan ama ka yar magacaagana meesha ku qor hoose telefonkaagana ku qor macalinka usoo dhib marka ama imaamka allah cabdinuur ha loo soo dhib insha allahu tacaala wajazakum allah khayr wbaaraka allah fiikum wcaafikum insha allah baarak allah
su-aalaha waxay baaran kulankaas ka dulqaataan waqtigan waa loo yahay insha allah su-aasha aan kusoo gabagabeynayno haba socdo baan kusoo xidhaynaa maamaa waxay leedahay hadda ka hor ayaa waxaa iga guntay ilmo yar waxaan nadar ku galay inaan arbaco walba gun u dubo arbaco kastana gunkaasi waa u dubaabaytay waxaan is aaminsanahay inuu yahay geed barakaysan haddase waxaan is iri bal inuuna ahayn sidii aan filayay marka nadarkaasi ee bunka arbaco walba aan dubo maiga maiga maiga oofinaya nadarkeygii aan galay
bismi illah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi waaalih wasaxbi ajmaciin ama bacd soomaalidu geedka bunka la yidhaahdo waa quutul awliya ay odhan jireen dhulka marka laga dubana samada cirka toddobaad baa laga carfiyaa bay dhihi jireen malaa'igta carfisa waxyaaba badan bay sheegaan oo aad baa dadka qaarkii u qadariyaan ama u xurmeeyaan ama u aaminsan yihiin khuraafada noocaasa waa in laga waantoomo geedkaasi waa midho ilaahay bixiyey subxaanahu wa tacaala qaxw-aan baa loo isticmaalaa shahaan baa loo cabaa mar saliid baa lagu kariyaa bun ahaan baa loo jebiyaa oo badal iyo raashiin baa lagu cunaya cambali wixii la halmaala qaabo badan baa loo isticmaalaa waa uun raashiimaha la cunu ka mid yahay gabadha muslimadda nadarkay ay nadartay ha wado laakiin waxbaynu ka bedelaynaa tacdiil baynu ku samayn nadarkaasi maalinka arbacada waxaa loo maga waa in la isweydiiyo arbacadu awliyadaa kulantaa la odhan jiray awliyadaa isku timaada meelay ku qoran tahayna ma ay jirto bidcadaa marka waa in laga leexo maalmaha toddobada ah kolba maalin ha ka dhigto maalin muxuu aha sabtida ha ka dhigto haddana usbuuca soo socda axadda ha ka dhigto usbuuca xiga isniinta ha ka dhigto saa ha ku wado maalinka mucayankay maagtay ee goonida ah waa khalad waa in la joojiyo bunkana ha wado oo ictiqaadka intay joojiso xunka ee bunka ku xidhan raashin ha kariso masaakiinta ha quudiso ilaan bun keligii wax ma taree shah bay ku dartaa ama baabaco iyo daangay ku dartaa wuxuunbay raacisaa soo maaha sadaqay oga jeeday gabadhu sadaqada iyo raashinka ha wado usbuuc walbaba maalin ka mida ha ka dhigto arbacada gooni aysan u maagin bahalkan bunkee madmadowna farahaba ha ka qaado raashin ha ka dhigto intaasaan ku darayna hada bilahi towfiiq
su-aasha ugu dambaysa kusoo koobayo waa su-aal ku saabsan waxyaabaha loo yaqaano bayaqayda oo sidii hadda bunkii la sheegay oo kale shaagsaarka toddobabaxa ilaahay waa kuu hooya intaasoo su-aalo wato marka aada u huseeya jamacoodana maanta su-aasha anaa iskale xaqiiqatan waxaan rabaa in la ogaado asaydan waad raacinaysaa sheekhan alaybaarik fiika lianna waa jamac kulan aada u ballaaran weeye dumarka maanta waa su-aalo muhiim ah xaqiiqatan waana lagu wareeraa toddobabaxa iyo shaashsaarka iyo abay-abayda iyo maxaan ku dhahday umulbaaxa wax badan baa jira asayda sidoo kale marka maxay diintu ka qabta arrimahaas
bismi illaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi waaalih wasaxbi ajmaciin qaybo badanoo cali nuur sheegay anuu maba aqaan abaay abaay aada u garan mahayo laakiin wixii aan ka fahamsanahay kurti baan garanhayaa kurti sagaalaad sagaalaysiga iyo toddobaysiga iyo baan aqaan laakiin abaayabay maanan fahmin si kastaba noqotee asaydu waa laba qaybood midna ruux kastoo muslim oo dhintay bay khusaysaa midna zawj geeriyooday bay khusaysaa gabadha muslimadda ah haddii qaraabadeedii walaalkeed aabbaheed in adeerkeed qaraabadeed mid ka mid oo u dhinto saddex maalmood inay xoogow murugto ama isbahaanbihiso ama ay muujiso muxuu ahaayey walbahaar wax la ogol yahay weeye iyadoo markaasi aan basaas kale aan la imanayn oon saliidda aan ka tegaynin oo markaasi nadaamta aan ka tagaynin waxaynu ka hadlayno quruxda iyo bilicda ay joojinaysa saliidahan carafta lahayn bay isticmaalaysa wixii markaa xarage iyo inaadan geerida danba ka lahayn kutusayo dhan bay ka fogaanaysa waa saddex beri kama badna middaas wixii qaraabo kala khuseeya wey iyo waalid iyo qaraabo iyo walaal iyo ahal amaa zawj dhintay iyo ninkeeda gabadha hadduu dhinto ilaahay baa subxaanahu wa tacaala caddeeyey cidada afarta bilood tobanka habeena intay ka dhammaanayso asaybay qaadi asayda la qaadina maro la xidha ma aha gambo madowna ma aha mid cadna ma aha xijaab oda cad gabadha in loo xidho ood xuunsho moodo meella kuma imanin xadiidu umu salama ayaa ama umu sulaym ba waxaa ku yimid tasallabii alaaan tasallabii alaa xadiid umu salama markuu abu salama dhintay buu nabigu wuxuu ku yidhi saddex maalmood maro madow xidho saddex maalmood wixii ka dambeeya maryaha caadiga baad xidhanaysa xadiidkaas culamada waa shuduud bay ku xukumeen fara badan sheekh albanina waa taxsiiniyaa shuduudkana xoog badan walcilmu cind allah marka gabadhu marka ninkeedu ka dhinto afartaa bilood iyo tobanka habeen dharka caadigay xidhan jirtan bay xidhanaysa xaragada badan iyo carafta iyo waxyaabaha udgoon bay iska ilaalin wax kaloo loo diidi ma uu jiro way qabaysan way isnadiifin laakiin cilaamashadii badnayd iyo inkastoo masalada khilaaf ku jira indhakuulashada iyo carafta iyo waxyaabaha udgoon iyo saliidda laysla dhaca iyo waxyaabaha noocaasay daynaysa laakiin waa inay basaas ka muuqato wax gooni oo maro ah ama maro cad ama maro madow ah ma sugno in gabadha qabays loo diido ma sugno timaheeda inaysan furfurin ma sugno waa fasaxan tahay inaha ay dadku muslimiinta hadda caddeeyeen baa idinku filan qaybta ku saabsan toddobaysiga iyo sagaalaysiga anugu wax dhiba ooma arko gabadha muslimadda ah markay bisha toddobaad soo gaadho wanaag baa usoo kordho ilmihii ay waday inuu dhow yahay sidkiisii oo ay dhali doonto bay rajaynaysaa munaasabaadka soo kordha ee diiniga ah ama muxuu ahaayey adduunyada ah in xaflad loo sameeyo culamo badan baa qabta guri haddii la dhiso in loo duceeyo masjid haddii la dhammaystiro in loo duceeyo ardayga hadduu qalin jabiyo xoogow in loo sameeyo raashinoo loo duceeyo alimaam cabdilbar waa ka hadlay salafkuna waa yaqaaneen ruuxu markuu meel ka yimaado uu soo isagoo nabad ah raashin baa la karin jiray ilmuhu markuu dhasho caqiiqa loo sameeyaa waa taqaanaan haddii gabadhii marka bisha tood inay gaadhay waa tafaa-ul wanaagsan sadaqada yaree la bixinayo ee dumarka laiskugu yeedhayo ee lagu ducaysan anugu wax dhiba ooma arko wa kadalika sagaalaysiga wax dhiba ooma arko laakiin qaybta ku saabsan abbay abbayda oo anuma inay xuska tahay xuskii faadumo rasuul ay tahay saa ma tahay caynuusu ma aha xuskii faadumo rasuul asagu wax bannaan ma aha asagu kaasi ma bannaano faadumo rasuul iyo caruurta ay dhashay iyo nabigu iyo saxaabadu kulli waa isku mid haddii wax laga sadaqay waa ogol lah haddaad intaad raashiin noo samayso raashiinkaas wuxuu sadaqaya abubakar aad tiraahdo ama faadumo sadaqa ka yahay waa ogol lahay laakiin xilli mucayan ah oo la qabtaa jira oo soomaalida ku talagalaan raashimo mucayanoo la sameeyo ruuxii wax ka bixin waayo oo xumaan laga aamino iyo nin ruux liita yahay ruux bakhayl oo khariban oo nabiga jeclayn oon faadumo rasuul jeclayn oon aalubeytka jeclayn laga aaminayo howlaha wax jira ma ah waa sadaqo can amwaad amwaadda dhimatay ee muslimiinta ahaa ama saxaabo ah ama aalubeyti rasuulilaahi ahaa in loo duceeyo ilaahay naxariis loo weydiiyo sadaqa laga bixiyo aan xilli go-an lahayn waa ogol lahay laakiin xilligaa go-an waxay shabahaday wixii loo yaqaana caqriga tashabuhaasaan oga loo diidan yahay laakiin sadaqada mutlaqa waan ogol lahay laakiin tashabuha meesha hadduu ka bixi lahaa ama ficlu ahlijaahiliya ama caqriga ama aski agaski ama xuski wixii la odhan jiray laga badbaadi lahaa dhib ma yeesheen laakiin caadada xunbuu daba taagan yahay waa in laga waantumo ilahiyn laga cabsado subxaanahu wa tacaala intaasaan jawaabta ku gabagabayn lahaa waxaa kaloo mudan in la baraaruji intaan loo gudbin ducooyinka uu sheekh cismaan diyaarinayo insha alla isagaa ducayn doonee waxay ila tahay qadiyad waxaa jirta maalin la weyd gabadh baa i soo wacday arrin bay igala hadashay oy tiri dumarka iman doona waa in loo sheego gabadhaasi waxay sheegtay gabdhaha muslimaadka markay geeriyoodaan oo la maydho oo dhaqdaan kadib maydhiga la dhammaystiro gabadhi intii loo shanleeyo oo timaheedii la sii daayo iyadoo qaawanoo kurkeeda iyo madaxeeda iyo timaheedu bannaan yihiin in la yidhahdo soo gala dumarkau kaale arka yaa doonaya meydka inuu arko anaa doonaya haweeney walba meesha ay gasho gabadhi madaxeedii oo qaawan timaheedoo daysan ood moodda inay xaragoonayso ama la aroos geynayo ayaa daawataan baa la yidhi gabadhu sidaasay sheegtay kollay uun dumarka meydka dhaqay ka hadlaysa ama ka qaybgale kulligiin ma aha marka waxaan baraarujin lahay bilmunaasaba gabadha muslimadda ah iyo ninka muslimkaaba markuu dhintay lamayo la dhaqo waa la arki karaa inta wejiga ah dumarka markaynu usoo gudubno gabadha muslimadda markay noolayd madaxeeda in la arka maysan jeclayn ma tahay mise ma ah timaheeda in la arko ama ninkeedu ama cid aysan ka xishooyn ama cid kale ay aragto ma aysan jeclayn ruuxa muslimka markuu dhintana xurmadii wuxuu leeyahay markuu noolaa uu lahaa markuu noolaa xurmaduu lahaa iyo qadarintuu lahaaba markuu dhintana leeyahay kasru cadmi lmeyiti ka kasrihi xaya buu nabigu yidhi ruuxa nool laftiisoo la jabiyo waxay la dembi tahay ruuxa dhintay cafan ruuxa dhintay laftiisoo la jabiyo waxay la dembi tahay mid nooloo laftiisii la jabiyey culummada muslimiinta waxay ka qaateen xadiidkaas macno guud iyo cillo ballaaran oo ah ruuxa muslimkee dhintay ee meydkaa wuxuu leeyahay xurmo xurmaduu lahaa markuu noolaa oo kale uu leeyahay ma bannaana gabadha muslimadda ah madaxa in loo faydo kadibna la daawado gabdhaha muslimaadka dhaqaya markay u dhaqaan oy u shanleeyaan oo timid ay xidhxidhaan masar iyo gambadii bay u xidhahayaan way kafnahayaan wejigeeda ruuxi arkaya ku qancaya ee indhaha ka buuxsanaya ama ku sabraya ha loo fasaxo wixii waalidee maxram ah waa u fasaxayd ay madaxa arkahayaan laakiin intiina kale ay horaan markay noolad aysan jeclayn madaxeeda inay daawadaan iyo timaheeda laydiima ogola hawshaa laga waantumo waxaa kaloo munaasabo in la baraarujiyey sheekh cismaan haddaa iisoo sheegay qadiyadda jilbaabka ku saabsan codsi baa la soo gudbiya hawshaa waa in la tilmaamaa layidhi gabadha muslimadda ah waxay ka warqabtaa jilbaab saxan oo toosan oo quruxsan oo kii sharciga waafaqsanna inuu jiro mid xijaab dila la yidhahdana inuu jiro oo bahdil ah oo asagu faashon noqday oo marna la siibo marna la dhigo mar sarwaala lagu badasho townka marka la jiraan laska dhiba marka isla joogaan la xidho waa jira xijaabyo fara badan baa soo kordhay iyo qamiisyo fara badan iyo dhar fara badan baa soo kordhay waxaa marka mudan in la tilmaamo ama la xuso xijaabka sharcigaa ama jilbaabka sharciga shuruud buu leh mara kastoo la qaatana cawrada ma asurto ee jilbaabna ma aha waa in laga helo shuruudan soo socota marada gabadha muslimadda ay qaadanayso waa inay ta maro jidhkeedaoo dhan wada gaadhayso asturaysa xagganna wada qarinaysa wixii ilaahay soo reebay oo wejiga iyo labada cumaacumood mooyee wejiga iyo intaa cukurada cumaacumaha gacmaha mooyee jidhkaoo dhan waa inuu qarinaya madaxa ilaa cidhbaha lugaha waa inuu wixii asturayo oo weliba uu qarinayo shardiga labaad ee loo baahan yahay anlaa yakuuna ziinatan fii nafsi jilbaabku iskii waa inuusan qurux u ahayn jilbaab waxaaba jira bilic leh oo asaga dhanba ku soo jiidanhaya oo dumarka qaarkood markay ka hor socdaan in intaad orado hor martaba mooye aanan daba socon karin baa jira oo wadooyinka laga maray la-yahay baa iska jira xijaabku waa inuusan laftirkiisu qurux iyo bilic dadka soo jiidata uusan lahayn qodobka shardiga saddexaad ee jilbaabka gabadha muslimadda looga baahan yaha waxaa weeye waa inuu yahay waasac jilbaab waasaca oo dayiqa waa inuusan ahayn jirkeeda mid ku dhegan haba adkaado qarfaanba ha noqdo garoon shiid adagba ha noqdo hadduu gabadhi ku dhegan yahay oo jirkeeda sawirayo shardiga marka rag iyo dumarba waa u yaallaa ninka raggee sarwaal ku dhegan qaatay ee baryihiisi iyo xiniyihiisa sawirahaya xaggee geynaynaa miyuu qaawan yahay mise dhar buu qabaa nafsa shay wey gabadha muslimadda ah xijaab waasaca oo jidhkeeda aan qabanaynin oo ka fog oo fadfaada oon ciidan waa inay xidhato shardiga afraad an yakuuna safiiqan hayra shafaaf waa inuu yahay jilbaab qara leh waa inuu qara leeyahay dun culus waa inuu yahay adag yahay shafaaf beermaqariyo ah oo dhii jabuuti ah ama bahalkan hadda meelahan lala ordee khariban ah kaasi looma baahano shardiga shanaad waa inuusan sawbu shuhra ahayn mara ha lagu arka ah dadka jilbaab madow iyo mid waxay qabaan buluuga iyo mid garay iyo noocaas jilbaab waxaa soo xidhatayba gebigiisaba dhicir guduudan ah ama gebigiisaba birbirqahayo walacwalaclaynhaya ummadiiba tani maxay ahayd waa lagu wada fiirin waadku waa ku jalleeci kuriga socdo waa ku fiirin haweenayda weyn waa ku soo firin adoo dhan bartilmaameed baad noqonaysa sawbu shuhra loo yaqaana ha lagu arkay iyo ha lagaa sheego marada ana ha la iska ilaaliyo shardiga lixaad dharkay gaaladu xidhato waa inuusan ahayn dhar lagu shabahayo nisaa-ulkaafira dharkoodii waa inuusan ahayn midka toddobaad waa inuusan shabihin dharka ragga waa inuusan shabihin gabdhaha muslimaadka jilbaab noocaasa baanu ka rabnaa inay xidhaan diintuna caddaysay culumaduna ka hadleen gabdhaha yaree soo kacaya dhallinta soo kacaysa waa in lala hadlo dumarka waaweyn waa inay waaniyaan waalidiintu waa inay xil iska saaraan ilahay waa in laga cabsado gabdhaheenna waa in si fiican loo tarbiya ilahay laga cabsadaa bilahi towfiiq
جزاكم الله خير شيخ الله يبارك فيكم الله سبحانه وتعالى ميزانك حسنات عالية annagana ilaahay subxana wataala naga anfaco su-aalihii gabdhuhu soo qoreen taqriiban waxaa la odhan karaa nus waxay ahayd duco naloo duceeyey ducadan gabdhuhu codsanayaan waxay isugu jirtaa waan xanuunsanahay sheekh xanuun baa qaba ha lii duceeyo waalidkii baa xanuunsan ha laigu duceeyo anigaa xanuunsan ha laii duceeyo ilmihii baa si iga ha laii duceeyo qur-aanka ilaahay subxana watacaala in uu fududeeyo ha laii duceeyo in ilaahay subxana watacaala salaada ii fududeeyo ha laii duceeyo cibaadaadkiiba culis iga saaray in ilahay ii fududeeya ha laii duceeyo dhib badan oo duca aha meesha ku jirta marka adaana lagaa codsada insha allahu tacaala taasaan kusoo gabagabaynaa wajazakum allahu khayr wixii su-aalaha ducaheeda waa isku qabanay aad bay u fara badnaayeen taqriiban nus bay ku dhawaayeen ducaa ducooyinkii marka sheekha hadda ku wejinaya insha allahu tacaala ilaahay ha naga anfaco subxana watacaala
بسم الله والصلاaة والسلام على رsuuل اللh وآله وصحبه أجمعين أmا bعd إلahi ba سubحaanaه وتaعaaلى waxaan ku weydiisanaynaa بأسmائihi الxusنى وصفاaتi الculى ilaahay inuu caafiyo dadka muslimiinta ee dhiban ee bukee xanuunsan ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaanu weydiisanaynaa in cudurka uu caafimaad oogu bedelo oo mardal muslimiin oo dhanba uu caafiyo gaar ahaanna muslimiinta soo codsaday in loo duceeyo dhibka ay tabanayaan ilaahay subxaanahu wa tacala inuu ka caafiyaan weydiisanaynaa waalidiinteen si guud iyo si gaar ahaaneedba ilahay inu naxariistaan weydiisanayna dadka muslimiinta goonida usoo codsaday ilaahay waalidkooda ha u naxariisto dembigooda hore iyo kii dambena allah u dhaafo annaguna ilaahay subxaanahu wa tacaala waalidiintaayo dhammaantaanno ilahay inu cafiyaan weydiisanaynaa say noogu soo dadaaleen ilahay inoogu dadaalo baan weydiisanaynaa intii dhiban oo dhanba ilahay dhifaa ka sii qaado ilaahay subxaanahu wa tacaala wixii diinta inuu ku sagseegaya dareemaya ama cibaadayaro dareemaya ilaahay camal saalixa iyo cibaado badan oo aqbalidle ilaahay subxaanahu wa tacala ku irsaaqo kulligeenna allah noo naxariisto dhibka adduunka ka jira ee muslimiinta ka hadheeyey ilaahay naga qaado dulliga iyo dulmiga ilaahayna dul saaray eenu kasbannay ilaahay inuu naga rogaan weydiisanayna dulliga ilaahay inuu guul noogu bedelaan weydiisanayna ilaahay subxaanahu wa tabardarrada inuu awood noogu bedelaan weydiisanayna guuldarrada gargaar baan alla ka weydiisannay kala tegidda kulan baan alla ka weydiisannay dhibka ilaahay dheef baanu ka weydiisannay qalbi wanaagsan isku yimaado oo diinta ku walaalba ilahay subxaanahu wa tacala anu weydiisanayna muslimaadka oo dhan ba ilahay inuu walaaleeyo diinkana ku walaaleeyo xaqana ilaahay subxaanahu wa tacala uu ku toosiyo ayaga iyo ubadkoodan ilaahay subxaanahu wa tacala ubad wanaagsan oo ilaahay caabuda waalidkana anfaca diintana waxtara allana raalli garayaanu weydiisanaynaa intaasaan odhan lahaa ilaahay subxaanahu wa tacala waan ducayna allah naga aqbalo ilaahay subxaanahu wa tacaala hanoo dembi dhaafo aakhariya adduun ilaah hana guuleeyo adaa bilaahi towfiiq